إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أن سيدين بلن قادني habeenkii hore waxaynu ka hadli doonaa ama bayaamin doonaa su-aal laga yaabo qofka muslimka ah inuu isweydiiyo ee waktiga nooli jawaabteeda gaar ahaan qofka muslimka ah ee ku nool buldaanta iyo waddamada a ka timaadeen ee la nool dadka ilaahay ka gaaloobay ee kafarada ah noocay doonaan ha noqdaan magacay doonaan ha sheegtaan jinsiyadda iyo nationalityga ay doonaan ha sitaan qofka muslimkee dadkaa la nool ee arka sida nolosha dhaldhalaalka ay ku nool yihiin iyo sida ay maaragtay adduunyadoodu dha guud ahaan ama muuqaal ahaan ay isugu toosan tahay ee laga yaabo inuu wax la barto oo uu kalaas iyo maaragtay room lala fadhiisto maxaa dhahaye qaaco ee laga yaabo inuu shaqo la wadaago ee laga yaabo inay degaan uu la wadaago oo ka jaarka ka sarreeya iyo ka ka hooseeya iyo kahararaha ka xigaaba inay gaalo yihiin uu gaalo kasoo dhex toosayo qofkaas adduunka marka la wada hadlo ama dadku ay sheekaystaan waa la kaftamaa ama dhalinyaro khaasatan haddii wax la wada dhiganayo waxaa laga yaabaa ninka dhalinyarta ee muslimka ee buldaantaa ku nool inuu aada iyo aada ula dhaco ama uu uga helo ama uu ula yaabo ama uu u jeclaysto qaabka ay u nool yihiin oo uu arko inay waxa weeyaan amni haystaan inay adduunyadooda maaragtay ay ay aada uga shaqeeyeen inay umuurtooda adduunyo aada iyo aada maaragtay ay wakti ugu bixiyeen dabadeedna uu barbar dhigo qofka muslimkaa iyo waxa uu xaalkiisu uu yahay ama dad badan oo muslimiin ah axweeshoodu sida ay tahay gaar ahaan dalka iyo dadka aynu kasoo jeedno xaalkooda sudiya uu barbar dhigo khaasatan hadduu nin dhalinyaro yahay oo ku koray meeshaas ama isagoo yar la geeyey ama ku dhashoo ku barbaaray dabeedna walaani haadhe haddii muslimku diinta ay haystaan u xaqi ay xaq tahay way sidan u sidanay ugu dhacday maxaa sidan u galay in isweydiyaa laga yaaba waxaana dhacda waktiyada qaarkood in la kaftamo oo deedna la dhaha ni diintan islaamkaad sheegaysaan waxa weeyaan saw kuwaa dadkeedii soconaya maxay hayaan caalamka iyagaaba ugu liitee waxaa intaa laga yaaba inay kuugu biirto idaacad kastaad furtaa muslim baa halkan ku dhintay muslim baa halkeer ku rogmaday muslim ba shaqo kale laguma hayo marka waxaa laga yaabaa inuu dismoral balan ka qaado ninka dhalinyartaa ee idinkoo kale ay halkaa ku nool waa tay igu kaliftay inaan su-aasha idinka jawaabo turjun fadal fadal maa caleyk mina
بسم الله الرحمن الرحيم um, The brother of the praise in Allah subhanahu wa ta'ala sending salutations to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam He um, embarked on the topic that he wants to share it with you today which is a question that he has promised last time to shed a light on it. And that question is a question that a Muslim person might ask themselves. And that question, it can be for example, a person who's living with non-Muslims or a people who don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the religion of Islam, that person might say or might look at the nas- different nationalities and the different ethnicity or uh, the people that he's surrounded by, which is that he shares their life or he shares their education or he works with them or is their neighbors, that person might say to themselves, that person might ask themselves or they might see it as having a joke or having a conversation with one of their neighbors, one of their colleagues, or one of their residents, or that, ca- that person could be a youth who has actually grown up in a non Muslim country, and um, that youth might also compare the lives of the Muslims to the lives of the non Muslims. And that person might ask the question, which is if Islam is the right religion, what's wrong? What's matter with the Muslims? Or that person might look at the media, or might look, uh, might listen to the radio, or might read newspapers, and then they might see Muslim people who has been oppressed everywhere in the country or everywhere in the world, and then they might say, if Islam is the right religion, then what's the matter? why Muslims has been oppressed or why Muslims are behaving the way they are behaving. So I think that is just the introduction and then the answer to the question might come at the end. inshallah.
Een, su-aashaas aynu uga jawaabno waxaad awal shay ogaanaysaa laba masalo ayaynu ka horreysiinaynaa su-aashaas aada uga jawaabto ama jawaabteeda aada u fahanto masalada koowaad waxay tahay wax kasta oo qofka muslimkaa ku dhaca oo uu dhibsado amaba dhibaato ah ha ahaato jab ku dhaca oo cadowgiisu ka yacni uu u jabo ama uu ka gacan sarreeyo cadowgiisu ama ha ahaato masaa'ib lagu sallido masalan xanuun isaga ku dhaca ama xoolihiisiyo mar keliya uu kaco oo rifti faali ku dhacdo ama ha ahaato yani waxa weeyaan eh, waxyaaba lamidka masaa'ib ka dhacaa waxaad ogaataa dhammaanteed waxay ku dhacaan dembi uu qofku galayba sabab u ah waxaa salafka laga soo naqliyey inay yidhaaheen lam yanzil balaaun lam yanzil balaaun ila bidenbi qofna dhibaata kumay dhicin ilaa dembi uu galay oo ayaa usoo jiiday dhibka ku dhacay misdaaqa qadiyaddaa caddaynaya waa aayadka qur-aanka ilahi wuxu uhi wamaa asaabakum min musiibatin ashbacda fa bimaa kasabat aydiikum ilahay wuxuu wixii masiibo idinku dhacda waxay idinku dhacday kas wax gacmihiinu ay galeen oo ay sameeyeen awgeed dembi aad la timaadeen darteed bay masiibadaas idinku dhaceen masaa'ibkaas idinku dhaceen dabcan waxaa ka mid a masaa'ibka waxa weeyaan wax ibtilaa ah oo qofka lagu imtixaamayo oo iimaankiisa lagu eegayo laakiin masaa'ibku iskama yimaadaan waxay ku yimaadaan sida adilada aynu ku sheegi doono masiibo uu qofku same- eh, macsiyo uu qofku sameeyey walihaada macsiyadu waa shu'mi dhibaato dhammaanteed iyadaa ka kowa walihaada selafku ugu- ay u yidhaaheen lam yanzil balaaun ila bidembin walam yurfac ila bitawba Een, ilaahay wuxu uhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wixii masiibo idinku dhaca idinkaa isu geysta buuhi ilaahay jala wacala dunuubtiinaa keentay iyo macsiyada ilaahay aa caasideen waddadii toosnayd aa ka baydheen nebigiisii sala allahu calayh wasalam aa khilaafteen sunnadii aa bidco ku bedeleteen hadyigii aa dalaalo ku bedeleteen waxaa laga yaabaa qofku marka hadalkaa uu maqlo inuu is yidhaaho ni adigu waad tukanaysaa ilaahayna waad rumaysan tahay beled xaggee ka jirtaa waa anigii habeenkii hore idinku oriyey soomaalidu waxay ku mahmaadaa geed walba in gubtaa hoostaada haddaad dib isugu noqoto adiga macsiyadaada kama dhammaanaysid macasida wax ka midana waan tilmaami doonaa ilaahay wuxuu aayaddaa raaciyey wayacfu can kathiir ilaahay macsiyadii dhammaanteed idinkuma wada qabtoo laydinkuma wada ciqaabee mid walba laydinkama jaree in badanoo kamida ilaahay uu idin dhaaf taa macneed waa maxay haddii laydinku qaban lahaa macsiyada aad samaynaysaan siday tahay laydinku abaalmarin lahaa waa halaagsan ilahaydin siduu ilaahay ba yidhi walow yuaakhid allahu nnaasa bima kasabuu maa taraka calaa daariha min daaba bu ilah yidhi haddii dadku wixii ay sameeyeen loo wada qabsan lahaa oo ilaahay uu dhammaan ku ciqaabi lahaa oo laga jari lahaa maa taraka calaa daariha min daaba cidiba kama hadhayn bu ilah yidhi dhammaan way halaagsami lahay aayaddaas waxay fasiraysaa xadiiska inta badan dadka qaar ishkaal ku sameeya ee uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam xadiis xudayfa wariye low ana allaha cadaba ahla samaawaatihi wa ahla ardihi lacadabahum wa huwa gayru daalimin lahum ilahay waxa samada saaran iyo waxa dhulka saaran ba hadduu cadaabi lahay wuxuu cadaabi lahaa isagoon dulmiyin kayf de hadduu dunuubtay galeen iyo taksiirka ay waajibaadkii ku sameeyeen ilahay xaqiisii ma cid siday ahayd uga baxday baa jirta hal hunaaka axad yaddaci haada qof odhanaya aniga ilaahay xaqiisii waxba maan nuqsaamin miyuu inaga mid yahay qof aan macsiya ka dhicin miyuu inaga mid yahay haddii ilaahay uu ku qaban lahaa nin walba wixii uu sameeyey cidna ilahay muu dulmeyen dhamaan cadaabkaa lagu shugi lahaa marka horta waxaad ogaanaysaa taas ilahay waxa uu qur-aanka ku yidhi aayad aayaddaa la macnaa ilahay wuxu uhi awalama awalama asaabatkum musiibatun qad asabtum midlaha qultum ana hada may waxaan ujeeda wma asaabaka min xasanatin famin allah wamaa asaabaka min sayi'atin famin nafsik bu ilah yihi wixii dhibaa kugu dhaca adaa isu geystay bu ilah yihi dembigaagun baa kuusoo jiiday walihaada dadkii saalixiinta waxay ka soo gaadheen inay idhaahdaan fiq masaladaa markay fahmeen waxay ka soo gaadheen inay yidhaahdaan maalintan ilaahay caasiyo waan aqaanaa meesha layga yimi macsiyadeeda markaba waan arka oo wuxu uhi gurigun baan tagaa islaantun baa igu kacda ma garatay daabadan fulayaan is idhaahaa waxa weeyaan kaxayso oo maaragtay awrkii aan raranayaan is idhahaa bal raro ama wax ku soo qaado oo waa wiiga carara markaasaan gartaa bu uhi inaan haaf sheer galay waa fahanteen soo ma ha ayib fadal
So the brother may Allah subhanahu wa ta'ala reward him for him. He said to answer the question, first and foremost, we need to mention two things. Those two things are every problem that um, every problem that suffers uh, that a Muslim person suffers from, it's something that they cause by themselves, or it's a sin, or a trial, or a tribulation from Allah subhanahu wa ta'ala that that person has actually did to themselves. How is that possible? He said, Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah has not caused any problem, or Allah subhanahu wa ta'ala doesn't um, punish people unless they actually did a ma'siyah or they disbelieved Allah subhanahu wa ta'ala, then the consequences is uh, the actions that they do which displeases Allah subhanahu wa ta'ala is the consequences of the actions. And also, he said Allah subhanahu wa ta'ala might test a Muslim person in terms of um, making them ill or actually uh, making them lose all their wealth and everything else. All of those things is not something that Allah subhanahu wa ta'ala has put upon the person. No, it's something that the person has caused on themselves. He says, the Prophet ﷺ said, every trial or every tribulation that Allah subhanahu wa ta'ala or every problem that Allah subhanahu wa ta'ala puts through the Muslim person, Allah subhanahu wa ta'ala brings it for a cure, which is either repentance or Allah subhanahu wa ta'ala forgives it for them. Um, and, he con- uh, and the brother continued and then he mentioned that all the sins that, uh, that the person commits, it's something that Allah subhanahu wa ta'ala makes that person punished for it. And then he mentioned uh, Somali saying, which is I don't know how can be roughly translated, but he said, "Gid wilba kuntisa."
geed walba in gubtaa hoos taala Which actually means that. Um,
every tree wha- wha- like if, if I do if I do a direct translation, that would be a bit, little bit difficult. But it's um, the, the key point or the the general information that we can take from this uh, saying is that you have your own problems. When you have your own problems, then those problems within, will be within you. They will be the ones which will actually cause you to either displease Allah subhanahu wa ta'ala or please Allah subhanahu wa ta'ala. Um, and he also continued and then he said if, and if people would have been taken, if Allah subhanahu wa ta'ala would have taken account on every single sin that, pe- that, pe- that people commit within the seven heavens and the earth, then Allah subhanahu wa ta'ala would have destroyed every single one of us. But Allah subhanahu wa ta'ala only punishes those ones who um, disbelieves Allah subhanahu wa ta'ala. He also mentioned and couple of ayats which uh, says like every problem that's been caused is from you it's not something that Allah subhanahu wa ta'ala has caused on you and he said some of the salaf or the people of the pious predecessors uh, they said they could tell or they would have known if they had if they have been displeased Allah subhanahu wa ta'ala they could have tell or they could have seen it how their wives uh, behave with them or if their wives become disobedient or their camels or sometimes if, you, if your car breaks down in the middle of the winter, then all those kind of things is a sin that you've committed uh, from Allah subhanahu wa ta'ala.
ilaahay jala wacalaa waxaa masalada labaad ee aynu masalada ku darayna markaynu taa fahano ay tahay ilaahay cidna ma dulmiyo ilaahay wax aanad yani waxa weeyaan aanad adigu kasbanin lagu saari maayo dembi aanad adigu gelinna oo qof kala galina lagu ciqaabi maayo ilahi wuxu uhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra ilahi wuxu uhi ina allaha laa yadlimu nnaasa shaya walakina annaasa anfusahum yadlimuun ilahi wuxu uhi ya cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuun ilahi wuxu uhi wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid haddaynu usoo markaa degno markaynu masaladaa fahanay muslimka maanta jooga maxaa wadciga iyo meesha uu yaallo dhigay khulaasadii waad fahantay jawaabtaasi waxay noqonayso waxa weeyaan dunuubtoodii ba halkaa dhigtay soo ma khulaasadu waa sidaas masalada noocaasana gaaladu way fahmeen gaaladu waxay fahmeen saan dib ka sheegi doono in muslimku intuu ilaahay caasinayo aanu ka guulaysanaynin way fahansan yihin gaaladu masladaas muslimiintu maanta waxay sameeyeen saddex shay oo ay ku jabeen saddexdaa shay waxay isugu urureysaa inay tahay macsiyo bal hadda saddexdaa shay dhegeyso rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi sida abu daawuud iyo tabarani iyo bazaar iyo bayhaqi iyo abu nucaym iyo keyrkood ay wariyeen min xadiisi cabdullahi bni cumar bn khadaab waana xadiis saxiixa bimajmuuci turuqihi nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam ida tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar waraditum waraditum bizarci وتركتم الجهاad في سبيل اللh سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى dينكم xadيiثka فirso نبgu وxuu hi إdا تباayعتم بالcيnة marka ciinada wax ku kala iibsataan ciinadu waa nooع beeca iyo iibka ka mid ah oo xaaraano sharcigu xaaraantimeeyey waa nooع ribada ka mid a haddaan si yar oo kooban u fasirana waxa weeyaan inaad qof ku tidhaahdo tusaale ahaan mobilkan baan kaa iibinayaa boqol iyo labaatan dollar baan kaa siinayaa oo aada amaahanayso yani waan kugu yeelanaya deedna qofkii laftiisi aad u tegaysa waxaad leeda niyo boqol iyo labaatankaygina waan kugu yeelanaya kow dhe mobilkiina dib iga iibiyo boqol igu sii ma garat mobilkii dib iga iibi boqol iga sii boqol markuu mobilkii kaa siiyo boqol iyo labaatankii waad ku leeday soo ma ogid marka ciinada taasaa la yidhaha waa nooc ribada ka mid a rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi markaa ribo ku tacaamushaan ay wax ku kala iibsataan mas'aladaas culimadu hal waxay ka soo saareen nuqdo oo waxay yidhaaheen ciinada na nebigu taa wuxuu u tusaaleeyey markaa muxaramaadkii laydinka xaaraantimeeyey samaysaan ciinadu waa nooc daqiiqa oo beeca ka mid ah waxaa taa ka awleysan bay culimadu idhaaheen ninka khamri cabaya ama ka zino samaynaya ama ka qof muslima xaqdarre ku dilaya ee dhiiggiisa daadinaya ama ka xoolo xaaraana cunaya ama ka aytaanta iyo xooli aagoonta daldalaya iska cunaya way ka awleysan yihiin waayo dunuubtaasi dembiga way ka daran yihiin nebigu dembigii dembi dembi wuxuu sheegay daqiiq ah dunuubta isaga ka waaweyn kana muuqashada badani xukunka way la wadaagtaa waanay oga awleysanta sidaa awgeed culimadu waxay dhahay faqradaasi macnaheed waxa weeyaan markaa muxaramaadka samaysaan ida irtakabtum almuxaramaat muxaramaadkiina misaal waxaa looga soo dhigay nooca daqiiqee qarsoomi kara ma aragta hadda nebigu wuxuu yihi wa wa akhadtum adnaaba albaqar wa raditum bizarci markaa xoola raacata noqotaanoo a waxa weeyaan lo-da dabada qabsataan lo-da waxba lagu qodaa soo ma waana la maalaa marka hamigiinii oo dhani uu noqdo inaa xoolana dhaqataan waxna beerataan macnaheed waxa weeye adduunyo intaa kama ku mashquushaan aakhiro sekan a ka dhigtaan haddaanay martabada saddexaad ba tegin halkaana culimadu faqriga ka soo saareen waxay idhaahdeen waa markaa adduunyo aathartum addunya cala alaakhira markaa adduunyo aakhira ka doorataan muxaramaadkii markaa samaysaan adduunyo aakhirana adduunyo doorataan cabdillahi bn mascuud baa yihi dadku maxay adduunya maxay adduunyada u dabayaacayaan wuxuu yihi cabdillahi bn mascuud liannahum ra-awhaa waalaakhiratu khafiyat canhum adduunyada way arkeen laakiin aakhiro warkeed ma hayaan maadaama ina arag waxa weeyaan iimaankoodina uu daciifay saasa adduunya u dabayaacaya qofka adduunyo daba cararaya waktigiisii oo dhan ku bixiyey wuxuu ogyay inuu ka tegayo yaqiin buu ogyahy shaki kagama jiro meeshii uu tegi lahaana ee uu socdayna warkeed ma hayo abu darda buu u yimi cumar khadaab in abu darda baan maanaya qaalib dani boqol kiiba sagaashan saasaan maanaya deedna cumar khadaab wuxuu u diri jiray abu darda lacag baytulmaalka guriga muslimiinta laga siiyo ay saxaabadu xaq u lahaayeen qof kaloo qof walo muslim qaadan jiray abu darda buu guri uu degan yahy ugu yimi oo guriga waxa ma dhex yaalaan xataa faynus ma dhex yaalo cumar baa yaabay s ninkan waxaad usoo diri jirtay madaxa badigama soo gaadhin cumar ku uri ya aba darda miyaanay kuu iman waxaan kuu soo diray markaasu uri balaa ya amiir almu'miniin waa ii timi waana waa ii timaada way soo gaadhaa haddana maxaa gurigaaga sidan u galay bal hadalku ninkaasi ku jawaabay u fiirso wuxuu ihi liannana liana lanaa baytan guri baanu leenahay buuri oo jira rasmiya oo nawran facamarnaahu kaasaan camirnay amaa kan inaanu musaafiriin ku nahay baanu aaminsanno ka guurayno waxba iskuman mashquulin ninka saa u fikiraa maanta waayo ya cid saa u fikirtaa maanta way yartahay cid ku fikirto talow aakhiro maxaa kaaga horeeya maxaad aakhiro dhigatay ragguna waxay isugu faanaan hebel ma wallahi intaasoo saacadood buu shaqeeyaa ma garatay lacag baa kaonada uga buuxda dumarkuna waxay isugu faanaan heblaayo intaasoo biidkeeso daaba haysataa sax a aakhiro cid hagbad u gashaa ma jirta horta ya ma jirto laakiin adduunka hagbado badan baa loogu jiraa waxay ku tusinaysaa halka aynu marayno gabadhu siday wadaad u tahay gabar toosan u tahay un baa la odhanayaa berritoo la aqal gelaysa ama arooskeed baa imanayo tataqaniba ma xaqiiqo jirta meel wal oo beledka kamidina ka jirta adduunyada sidaa loogu rafaaday beraa laga tegaya waxa kaa raacaya mataqaana kafan baa kaa raacaya faqad bas waxaa laga wadaa xoolahaad ku fa ku dhididay ee aad ku rafaaday ee dhib oo dhami kaa gaadhay inuu isaga hadran ninaan habeen usoo jeedin habeen oo weliba abaalka ugu qabin inuu kaa dhaxlina waayo sharcigaa siiyey soo ma hadhowta siduu daan ugu loofaraya markaasad arkaysaa dadka ole alla waryaa bal kii sid xooli sidii u geliya sababtu maxay tahay dee dhiidna kama gelin xoogna kama gelin carabtuna waxay tiraa ma ma jaaka bisuhula kharaja minka bisuhula soomaalidana way turjuunta waxay idhahaan xoolay bilaash kugu soo galaa dhayal bay kaaga baxaan xaqiiqo wey cabdillahi ibnu shakiir wuxuu yihi radi allahu canhu mutarif ibn cabdillahi ibnu shakiir wuxuu yihi nebi maxamed baan u imi isagoo akrinaya alhaakum takaathur xataa zurtum lmaqaabir aayadda macneed waxa weeye adduunyaa aakhira kaga mashquusheen sidaa u daba caroreyseen bay geeri idinta hoosa qabriga laydin geliya ilaahay aayaddaa wuxuu ku yidhi kalaa saufa taclamuun uma kalaa saufa taclamuun waxaa ku rafaadaysaan xaqiiqadiisa iyo inaad qaldanaydeen markaa qabriga gashaan ee malaaigtu intay kusoo fadhiisiso aa lagu yidhaahdo maxaa aakhire kaaga horreeyey markaasunbu waa kugu beraya meelaad ka noqotaan ma jirto cabdillahi bn wuxuu yihi saxaabigaas markuu nebigu suuraddii dhameeyey ayuu nebigu wuxuu yihi yaquulu bnu aadama maali maali qofka bini aadankaa wuxuu odhanayaa xoolahaygii xoolahaygii had iyo habeen waa ururinaya waa isu geynaya waktigiisao dhan buu ku bixinaya saacado dheer buu soo jeedaya midna waan idiin sheegaya haddaan idin ogeyn dadka waxaa ugu nolol daran kuwa adduunyada haysta werwer baana k kaga gooyay afar labaatan sac wuxuu isleey taba goormay dhacaysaayo xoolahaagii celibta ku dhufanaya waxaa laga yaabaa inuu naftiisa ka ilaalinayo iska daa dad kale qasmada ku xidh halkan mar intaasoo shaqaalaha u samee habeen iyo maalinba u fikire laakiin miskiinka shanta riyaal haysta intuu shantiisa riyaal ku cashiyo meelaha gidaradoosa iska saxnay culimaduna kutub bay ka alifeen masalada ku saabsan faqiirka iyo qaniga keebaa fadli badan mar raba haddaynan ka hadlo laakiin nuqdadan usocda yaanan ka bixin sugaan waxa uu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam bini aadanku xoolihii saas ugu dadaalaya wahal laka ya bna aadam min maalika ila halaas xoolahaagana saddex shay un baad ku leedahy bu nabigu alayh salatu wasalaam bal saddexdaa shay ufiirso nabigu wuxuu ku uri waxaad ku leedahay maa akalta fa afnayt wixii aad cuntay oo dee calooshaada galay dabadeedna suuli ku dambeeyey aw labista fa aflayt ama dhar iyo hu aad ka dhigatay oo dabeedna sidaad u xidhnayd hu dheer markay kugu dul noqdeen aad iska tuurtay waa ta labaad nabigu wuxu uhi shayga saddexaade xoolaha aad ku tabacaysa aad ku leedahay waxa weeyaan aw tasadaqta bihi faamdayt ama intaad sadaqadaysatay aakhiro ilaahay aad u dhiibato akownada ilahay agtiisa ka furan ku yaala ilahay agtiisa akownaa ka furan ya akownadaas dad baa lacag badani ugu jirta dadna waa sirogay garaacaya fadal
So the brother, may Allah subhanahu wa ta'ala rewarded for him, and he came to the conclusion of the question that he raised earlier, which was why people, Muslim people are asking themselves why Muslims have been oppressed. He said Allah subhanahu wa ta'ala does not oppress people, and, and Allah subhanahu wa ta'ala does not punish people for the sins of others. Um, and he mentioned couple of hadiths, which one of them was like Allah subhanahu wa ta'ala says, do not oppress one another like Allah subhanahu wa ta'ala has made forbidden for people to oppress themselves. So Allah subhanahu wa ta'ala said, do not oppress one another. So now the question that you may ask is, what's the matter with the current Muslims? What's the matter or what's the problem that the Muslims are facing nowadays? He said the question, you can actually derive it or you can take it from the an introduction we've given earlier or the hadith that we mentioned, which is that people has displeased Allah subhanahu wa ta'ala and this is the consequences of their actions. And even the non believers have actually realized this. They've realized, they said, the Muslims will not be victorious till and they displease Allah subhanahu wa ta'ala. While they displeasing Allah subhanahu wa ta'ala, while they displeasing their Lord, they will not be victorious. The Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned a, a, tremendous hadith which uh, the brother of Allah subhanahu wa ta'ala reward for him has mentioned. He said the Prophet sallallahu alayhi wasallam said which is being actually narrated or collected by Abu Dawood and, and um, Abu Dawood, Basar and Bayhaqi and others, which is authentic hadith. He said, the Prophet ﷺ said, and you will know that you left Allah subhanahu wa ta'ala or that you're on your destruction when you do the dealings, which is the dealing transaction, which is called Eena, which is that a person, most of you guys understood, is that when a person buys a mobile phone and then he gives it to another person as a as a he, he takes that person as an um, as a as a credit and then he takes it by $120 as an example and then later on he goes back to that person that he sold the mobile phone to And then he says to him, You still owe me my $120, yet I will buy you of you now for $100. So he, the person still owes the $120, but still he wants to buy it as $100. So the person is losing out. The person was actually taking the mobile phone as an example. So this is a small interest or an interest which that person takes from the other person and this is the ina. Or the ulama has actually concluded, they said, this is when you do something that Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden. And now they've actually stopped on that and they said, why doesn't the Prophet sallallahu alaihi wasallam talk about people drinking wine or people fornicating or people killing Muslim people or killing each other, which are a greater sins than the one that the Prophet ﷺ has given as an example. And then he said the, the reason that the Prophet ﷺ has given that example is because this is the smallest thing a person that can actually think of. A person might not even look at the drinking wine or fornication or killing other people. They might see that as a major sin which they don't pay attention to, but the smaller ones is that most of the people are actually discussed with. And um, he, he also mentioned, he said, um, he also said the second point that he's coming to, that's the first one, when you do an INA transactions. The next one is that when you busy yourselves by actually earning a lot of money or looking after um, cows or sheep or farms, which the ulama has given the example of saying that one person busies themselves with the dunya or actually trying to um, earn a lot of wealthy life. And then he said, this might be the person might prefer the worldly life above akhirah. The person might not even look at the akhirah, but the person might say, okay, let me try my best to actually earn a lot of money, build a lot of houses and those kind of things, and they completely forget about the dunya. Because Abdullah ibn Mas'ud mentioned, he said, the reason being is because, pe- because people have not seen the akhirah. People have not seen or they don't even know what is in the akhirah all what they can see is in the dunya that's why they earn all this money if they would have known what is in akhirah or they, if they had the news of what is actually waiting for them they would have never busied themselves all those kind of things Abu Darda um, he said the, the brother said he's not sure 100% or 90, 90, 90% or 100% is Abu Darda he said um, Abu Darda and, and one of the one of the Khalifa used to send some money to Abu Darda from the Baytul Mal or where they used to keep the wealth of the Muslim people and every Muslim person used to take something from it and when the Khalifa has actually visited Abu Darda he found that he didn't have anything in his house he did not have anything in his house so when he asked him he said to him hasn't the wealth that I've sent it to you hasn't it reached you he said yes he said so what's the matter where is it he said and he said, you will never find these kind of answers from the people who are living nowadays. Yeah, so this he's drawn as an example, which is a perfect example that actually everybody else can understand. He's saying that Abu Darda said, I have a house which I have actually decorated so beautifully, and that that house is waiting for me somewhere. So there's no point for me to decorate the house that I have in the dunya, the house that I have in this worldly life. There's no point. I'm decorating a house which I have in the akhirah. That's why he did not busy himself by actually decorating and doing those kind of things. Um, and some small number of the people, of the Muslim people, actually think that way nowadays. They think that way, and people might build houses, they might work. And he also mentioned women might always earn a lot of uh, gold, and then they might actually uh, boast or ask one another, "How much gold have you got?" and all those kind of things. And I don't know about the Yemenis or the some of the Pakistani brothers, but the Somalis always understand this hagbat business where people always put money towards together and then one person takes at the end. Like ten people come together, one hundred pounds. At the end of at the end of the month, one person takes it. Um, people might visit themselves with those kind of things and they say, oh, what are you getting your hakbad and how much have you got and everything else. Or the sisters might visit themselves with wording things, saying, oh, I'm going to decorate my house like this, like that, I'm going to have this and this and this and this and this couches and leather from Italy, all those kind of things. And he said, you can do all those things. You can buy cars, you can decorate your house, everything else. But you will leave one day. And somebody else who hasn't lifted a finger will take all those things away from you. Somebody will inherit it from you what you've been actually working hard. So he says what, is, what comes to you will actually go like easily. Um, Abdullah ibn Sakhar, he said like when when he heard the Prophet ﷺ reading the Surah Al Hakum Takathur or people busying themselves with the dunya till at the end of the surah, he said all the hard work that people did, everything else that they did, they will actually leave you one day when they go to the graveyard. When they go to the graveyard or six foot under, then they will actually forget all those things about and they will leave it behind. So he the brother the brother may Allah subhanahu wa ta'ala rewarded from he said also he he said the people who actually worry most or the people who have a lot of troubles in this dunya are the people who are wealth the, the more health the more wealthier you are the more problems you will face and then he is given us three examples he said wealth can actually be three things wealth can be three things either that you eat it and you leave it in the toilet or you wear it or you wear your best clothes or whatever they become old and then you throw them away or he said something that you give it in a charity and then you send it to Akhirah or the house that Abu Darda was talking about that you decorated it and you decorated in that house. He said wealth always goes in those three um, um, ways. If I've missed anything then inshallah it's not from me.
nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi wamaa siwaa daalik sida xadiiskaa laftiisa abu hureyre uu wariyey wamaa siwaa daalik fahuwa daahibun wa taarikuhu linnaas saddexdaa shay wixii ka soo haray qofku wuu ka tegayaa dad buu ka tegayaa buu nabigu alayh isalaatu wasalaam idan laba sababood baynu haynaa oo mus waxa weeyaan keena in dadka muslimiinta ay jabaan mid waxa weeyaan inay muxaramaadka ilaahay ka xaaraantimeeyey ay sameeyaan ta labaadna waxa weya inay adduunyo aakhiro adduunyo door bi- door bidaan oo aakhiro kaga mashquulaan oo waktigoodii oo dhan siiyaan adduunyo ay waktigoodii oo dhan siiyaan ta saddexaad nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam wataraktum iljihaad jihaadkiina aad ka tagtaan jihaadku nabigu leeya aad ka tagtaan waxa weeyaan jihaad qof muslima dagaal uu qof muslimi ku qaadayo gaalo gaalnimadooda la hubo oo aan shaki ku jirin sababtu ula dagaalamayaana ay tahay in ilaahay diintiisa uu hiiliyo adduunye ma rabo haniima ma kama rabo madaxtinimo ma dagaalamayo siyaasad laysu dili maayo ree hebelnima kama dambayso dhammaan waxaaso dhami kuma jiraan sidaaba jihaadka sharcigu uu sheegay ee ammaanan ee nusuusta ku soo arooray ee ilaahay rasuulkiisuba ay dadka ku booriyeen waa in gaal lala dagaalamo gaalkaasina weliba uu yahay gaal xarbiyo muslimiinta iyo isaga ammaan iyo heshiis aanay ka dhaxaynin sida aayaadka anfaalba ilahay uu ku sheegay waa inaan ahayn gaal mucaahado oo muslimiintu ay ay ay magangelyo siiyeen ama heshiis la galeen ilahay anfaal bu masalada aad ugaga warrama heshiiska qofka magangelyada la sii siin meesheedii waxaa maanta ku jira hadduu qof gaali dal muslima yimaado uu fiise kusoo galo safaarad muslimadii soo siiso dalkaas inuu ku galo la siiyey culimadu waxay dhaheen xukunkii ammaankay leedahay gaal xarbiya oo dagaal idinka dhexeeyo oo aada he- isla ogtihiin mid meeshii ay iska heshaanba in birta la iska aslayo gaalkaas in lala dagaalamo weyaan jihaad lama yidhaahdo shareecada islaamkuna uma taqaano jihaad uma taqaano in muslim la dilo oo dadka inta la gaalaysiiyo dabadeedna la yidhaaho waa gaalee sukuuma jihaad maaha sharcigu muslim la dilay wuxuu u yaqaanaa inay tahay min kabaa'iri dunuub weligeedna jihaad may noqon kutubta islaamkana kuma taalo kabaa'iru dunuubta waaweyn waxaa ka mid a in qof muslima la dilo xaq darrona lagu dilo xataa qofka muslimka ah hadduu xad gala xad uu zinaysto ay ku caddaato oo uu khamri cabo ay ku caddaato oo bayinadeedii la keeno oo uu waxyaabaha xuduudda ah sameeyo cidda ka jari kartaa maaha cid kasta dee nin walba hadduu idhaha hebel xad buu galay dhegtaan dhabanka fujinayaa dee beruu kii kalena odhanaya ha anna in baan ku qabtay hadda noo layswada dilaya shareecaduna fasaadka ma taqaano nin sheekha halkan joogaa wuxuu yidhi islaamnimada waxa ay qabtaa in qofku markuu munkar bedelayo inaan munkarkaa lagu bedelin munkarka weyn tusaalaha haddaad soo marto qofka khamriga cabaya oo aad ogtahay qofkaa khamrigaa cabaya haddii aad la hadasho inuu kaw kaaga siinayo ama uu dadlaynayo labada dembi keebaa daran ama ka khamriga iska dhaaf lan waa min kabaari dunuub qof bay culimadu yidhaha haddaad soo marto yani macsiyo meel ku sameynaya mathalan wuxuu ciyaarayaa waxyaabaha sharci uu xaaraantimeeyey amar buu ciyaaraya aada soo marto haddii aad waxyaabaha qaarkood kala hadasho oo aad istiraaho wax u sheeg amaba aad istiraaho waxaa u manciyo kadid wuxuu sameynaya intuu qamaarkan iska dhigo qori qaadanaya dad bulaynaya labada taeba xun shak shaki ma laha inay xun tahay in dadka walaayo fasaadkeedu ka xun yahay ama qamaarka gurigiisa yani meel gaaruu ku ciyaarayaa laakiin haddii haddii aad ka erido waxa lagayaba intuu shaarica u baxo inuu wuxuu doono sameeyo hablaa ciddu arko uu fuulo dadka ciddu doorna u laayo ilaana munkarku hadduu munkar ka xun dhalayo oo muxaram in la bedelaa ma banaano sharciga kuma banaano xataa isagoo munkar ah markaa jihaad lama idhaahdo in qof muslima la dilo oo salaad subax ka soo baxay in la idhaaho fulan wuu ikhilaafay maadaama aniga ikhilaafay oo ra'yigayga yeeli waayey gaal murtade weeye dhiiggiisa maalkiisuba way banaan yihiin shareecadu waxaa waxay u taqaanaa dagaal xaaraan ah dhammaanteedna waxay u taqaanaa in jahanamo lagu galo ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtulu fi nnaar alaa falaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdakum riqaaba bacdin waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannam khaalida fiiha bu ilahi waqadiba allahu caleyhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima marka waa mas'ala khatiira jiddan ha u malaynin in dilka muslim la dilaya uu yahay walaal keliya inaad qori qaadato o rasaasta ku furto la xoole inaad ku bixisaa dilkay ka mid tahy inaad niyadda ka taageertaa dilkay ka mid tahy inaad tiraa aleyla way ku banaanayd in saa loo galaa dilkay ka mid tahy walihaada waxaad ogaataa dadka qaar guryahooda iska fadhiyaa kuwa dembiga ku jira ka badan baa loo qoriyaa dembigooda si awgeed ba ilahay wuxuu qur-aanka ku diiday ilahi wuxu ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah fasayunfiquunaha huma takunu calayhim xasratan huma yuklabuun bu ilahi yihi marka ayaanay xoolahaagu naar kuusoo jiidin adoo gurigaaga iska dhex fadhiya masaladaas waa mithaal nabigu wuxu uhi jihaadkii aa ka tagtaan jihaadka laga tegayaa waa kaa gaalo lala dagaalamaya liiclaahi kalimat illahi loola dagaalamayay gaalka lala dagaalamaya gaal xarbiya u yahay culimadu waxau dhahe nebigu wuxuu sheegay jihaad jihaadku ma farducayn ba mase fardu kifaaya fi lasli jihaadka qof walba inuu saaran yahay ay laakin salaadu qof walbay saaranta ayib marka labada keeba adag keebaa daran labada ka tegidiisu keebay daranta salaaday daranta haddana nebigu jihaadka u sheegay culimadu waxay dhaheen fardu cayn wa waajib fardu fardu kifaaya a ka tegidiisa dhibkan dhalaye mid fardu caynna wuu uga elaysan yahay xukunka marka ninka salaad ka tegey ka jihaad ka tegey isagaa ka daran isagaa ka daran ninka shahaadateynki baa lagu karlaaya ilaa war niyaha islaamnimada adi haysa maalin walba kaasina kuwan uu ka daran yahy ka sekadii intay ku waajibtay ka tegey kaa jihaadka ka tegey wuu ka daran yahay leanna sekadii farducayn bay ku tahay ka soomkii farducaynkaa ka tegey wuu ka dembi daran yahay ka jihaadkaa fardu kifaayaa ka tegey nebigu wuxu uhi saddexdaa markaa samaysaan waajibaadkii markaa ka tagtaan salaad noqotaya zeke noqotaya xaj noqotaya soom noqotaya waalid loo samafalo noqotaya waajibaadkii ka mid in waalidka loo samafalo oo loo dhega nuglaado haa dee dib baan ka sheegi doonaa masaa-ilka qaar nabigu wuxu uhi markaa waajibkii ka tagtaan muxaramaadkiina isticmaashaan oo la timaadaan adduunyana intaa ka daba dhacdaan aakhira ku ilowdaan sallada allahu calaykum dullan ilaahay dulliguu idinku sallidayaa cadowgiinaa u jabaysaan waa laydin tunjileecsanayaa waa laydinka gacan sarraynayaa cadowgiina way isugu kintagayaan dulligaa nebigu wuxu uhi laa yanzicuhu cankum ilaahay idinka dulqaadi maayo xataa tarjicu ilaa diinikum ilaa diintii dib ugu noqotaan marka waaqicayna haysta jawaabtiisii waa intaas haddaan bayaamiyo oon tusaale ku bayaamiyo macsidu inay dadka jebiso dadka kuwii ugu fadli badnaa ummadda nebiga alayh isalaatu wasalaam waa saxaabadiisi afdalu hadihi اlumma waa saxaabatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam cid nebi raacdana iyagaa ugu fadli badan abu bakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo طalxa iyo muscab iyo xamza ciidan ay ku jiraan ayaa dagaal galay rasuulka salى اllahu alيyه wasalam ba waxaa lagu yihi nebi maxamed oo madiina lagugu soo wareerayaayo gaashaanbuur baa isu kaa soo kaxaysatay deedna nebigu dagaalkaa uxud markuu dhacayay nebigu alayhi الsalaatu wasalaamu saxaabadii buu shiriyo wuxuu ku yidhi aniga waxay iila muuqataa inaynu magaalada dhufays ka gallo oo aanaynu magaalada dibaddeeda u bixin magaalada haynoogu soo galaan magaalada markay noogu soo galaan waynu ka adagnahay de magaalada garan mayaan iyaguna magaalada naqaana walihaada dagaalka dhumalaysiga uu ka daran yahay dagaalka banaan la isu joogo hadduu magaalo qof u dhashay oo garanaya oo meesha uu ka baxayo iyo meesha ay wadadani geynayso iyo halku ka dusaya garanaya aad tira magaaladiisa ka sar ka saari kari maysid lakin haddii banaan la isugu baxo intii doonaha laysar fadhiya waa lakala marun ba lakala adkaanay saxaabada nebigu alayh isalaatu wasalaam markuu ku yiri aniga waxay la tahay inaan la bixin oo magaalada saa loo difaaca waxay dhaheen laa laa laa mayne maxamedo dhici mayso wallaahi anagoo gaalo ah ayaanay gaalana hunguraynin oo aananu magaalada gudaheeda kula dagaalamin ma rabno caruurtayada iyo maatidayadu inay arkaan dhaawac ayaga iyo dhimashadayada magaalada dhexdeeda sekada dhexdeeda in nala dhigo ma doonayna bay dhahay nimankaaya anagu aanan banaan isugu baxna rasuulku sal allau alay wasalam markuu arkay inay sidaa ku adkaysteen ayuu hubkiisii xidhay seeftiisii buu nb u nebigu alayh isalaatu wasalaam jeeni qaartay diriciisii dagaalku xidhay waa diyaar garoobay saxaabadii gadaal bay markii dambe waxay ogaadeen in nebigu talada uu sheegayay ay dee waajib ahayd inay raacaan markaas intay nebigu u yimaadeen bay ku nebi maxamed oo taladaadi ma raacaynaaye dee ila waa nebi waa nebi waxyigaa kusoo degaye way baqeen waxay isnaa wallahi maanta dembi weyn baa gashay nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi nebi ambiyada ka mid a hadduu labis dagaal xidho suurtagal maaha inuu saaro ilaa cadowgii kale food qaadaan marka waynu baxaynaa waynu baxaynaa ku absha rasuulku sala allahu alayh wasalam uxud buu tegey nebiga alayh salatu salaam dagaalkaa wax badan baa laga tusay oo uu kaga riyooday rasuulka alayhi salaatu wasalaam markuu dagaalkii tegey ee uu ciidankiisii meesha aragteen geeyey ee uu habaystay ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi nebigu ciidankiisu kun buu ahaa markii hore saddex boqoloo munaafiqiina iska soo noqday yuri war dagaalama jire nimankan sheeke berele ba hayaane naga kaxeeya oo iska soo noqdeen toddoba boqol baa nebiga uga soo haray sooma saddex kunoo ciidanna uu hortaagay nebigu alayh salaatu wasalaam oo gaalaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ka baqay in midigta laga dhabar jebiyo dabaadna nebigu alayh isalaatu wasalaam konton nin buu xulay kontonkii nin nebigu alayh isalaatu wasalaam buurta jabalurumaadka ee buurta ka sokaysay uxud ayuu nebigu saaray alayh isalaatu wasalaam bal hadalku nebigu kontonkaa nin ku yidhi bal ad dhegeyso rasuulka alayhi salaatu wasalaam sida bukhaari iyo abu daawud wariyeen waxa uu nimankaa ku yidhi cabdullahi bnu jubayr saxaabiga leerabu mas-uul ka dhigay wuxuu ku yihi in ra'aytumuuna takhatafuna dayru haddaadna aragtaan anagoo haadku na dafayo haadkuna cunayo haadku yuu cunaa ma qof nool haadka ma taqaanaan horta yurubiyaankahay haddaad aragtaan iyadoo haadkuna cunaayo oo intana la laayay yani aanu jabnay maydka iyagu batay oo maydkii wax gura xataa markii la waayay uu haaddafayo guranayo oo cunayo falaa tabraxuu makaanakum haada xataa ursila ilaykum halkaa aan idin saaray ha ka degina ilaa cid idin aan amar idi amar iga ka yimaado oon idinku uraar kasoo dega wa in ra-aytumuuna hazamna alqawma haddaana aragtaan anagoo jabinay ciidankaas wa waadanaahum dabada kaga dhacnay cagta marinay falaa tabraxuu halkaa ha ka tegina xataa ursila ilaykum ilaa ayaan idiin soo diro oon idinku uraar soo dega balankaasu nimankaa kontonkaa nebigu kaga tegay nebigu muxuu ku talagalay kontonkaa nin wuxuu ku talagalay midigtiisa haddii ciidan fardooley ay ka isku dayaan inay ka dhabar jabiyaan kontanka nin maha kontan nin oo maanta nool wa konton nin oo oo waxa ay to ma adri waxa ingiriisi ku tirahdaan qofka shiishka ama waxa uu gano aan meel laba la waayin waa konton nin oo si gaara loo tababaray oo commandos ah ma garatay nimankaasi kun tallaabo kun tallaabo buu leebkuu ganaa wax ka dilaya kun dhulku ula dhacaya kun tallaabo qofka uu leeb ku ganaa nin maaha ciyaaraya nebigu alay isalatu salam wuxuu ku talagalay fardooleeda halkaa hadday kaga soo baxdo inay laayaan khaalid ibnu waliid radia allahu canhu waa maalintaa dagaalkaasi dhacaya gaal buu ahaa cikrama ibnu abi jahl o abu jahl dhalay maalintaa gaal buu ahaa labaduba waxay wataan labadoo ay haystaan tignikada gaalada oo markaa de farda ahayd ayay mas-uuliyiin ka yihiin waxay eeganayaan markay dagaalku bilaabmo meesha ay kasoo baxdo meelay dhabarjebin ka samayn karaan farda fardo badan oo ayay haystaan oo ay dib ula baxeen khaalid nintaati ka badan bu ahaa dagaalka muqadamadaba ma iman leanna wuxuu og yahay rag adag inay halkan taagan yihin cumar iyo xamse iyo rag lamidi inay meesha taag ragna waa is yaqaanin ma aha dee tan iminkaa rag wada sheekatay waa lais yaqaanin layskuma saqajaami jirin rasuulku sala allahu alayh wasalam nimankaasuu ka taxadiray ciidankii dagaalkiiba gal ayaa bilaabmay dagaalkii markuu bilaabmay isla markiiba gaaladii wax badan layskuma raagin waa la jabiyey wuxu uhi baraa binu malik fahazamuuhu nebigii iyo saxaabadiisii gaaladii dabaday ka galeen waa aragteen buurta uxud way soo jeedaa meesha saxaabada nebigu ay ku aasan yihiin oo imika deerka lagu xiday halkaasuu ka dhacay dagaalku isla markiiba buurta hoosteeda la geeyey gaaladii buurtuna aad bay uga fogta meesha soo maa gaaladii way jabeen mar allaala markay arkeen qaala wuxu uhi fa ana wallahi ra-aytu nisaaa yashtadidna qad badadna khalaakhiluhuna wa asuuquhuna raaficaatin fiyaabahuna dumarkii saxaabada nebiga alayhi salaatu wasalaam waa inkastoo ixtimaali karto kuwii gaala dumarkii xataa dumarkii baa qaniimadii urursanayay oo banaanka galay markii dee nimankii dabada laga galay ay jabeen nimankii cabdullahi ibnu jubayr saaxiibadii ah kotonkiinina meeshii la saaray waxay dhaheen alghaniima alghaniima ayu qawmin ay qawmi alghaniima waar nimankii jabee xoolaha inoo ururiya ya nimanka way jabeen xoolaha inoo ururiya abd dahara asxaabukum fama tantadiru waar nimankii way waa laga guulaysta maxaa sugaysaan inaga dejiya meesha xoolaha inoo ururiya wax badan bay ka yaaceen markaa gaaladii dumarko dumarkii la socdayna dumar baa la socdayo yani waxa weeyaan balas balastaa ka dhamaatay waa yaaceen dumarkii waxayna kutusinaysaa dumar dumar yaacay ciidankaasi inay jabeen bay kutusinaysaa cabdullahi ibnu jubayr baa nimankii saxaabada wuxuu ku yidhi annasiitum maa qaala lakum rasuulullah war yaari ka daaya war nebi maxamed wuxuu idinku yidhi haddaanu guulaysano iyo haddii nala jabiyo marna ha soo degina qaaluu waxay dhahen wallahi lanaatiyana annaasa falanusiibana min alghaniima war waad waad wareersan tahay waxa weeyaan qaniimada banaanka taalaanu guranaynaay noo kaadi sheekh falama atowhum surifat wujuuhuhum markay soo degeen ee ay dhulkii soo taabteenba khaniimana may urursanaba bay soo jabeenba iyo intoodii degtay bay soo jabtay sababtu maxay tahay markay degeen ba khaalid iyo cikrama halkan ciidankiiba ciidan ka geliyeen ciidankii nabiga alayh isalaatu wasalaam ee sii socday gaalada eryaniyba dhabarkaa lagaga yimi ciidan fardoole oo gaalaa dhabarka kaga yimi dee nin faras fuushan oo seef sita nin ninka dhulka taagan isaga ka adag gaaladii markay arkeen in ciidankii muslimiinta dhabarka lagaga yimi intoodii yaacaysa hore u socotayna way soo noqotay muslimiinta xaggay galeen dhex bay galeen dabadeedna afkii cawkaan idinkula hadlay qubanaa salaasada ka dhacday ninba meeshii uu ku hagaago ka dhacay waayo waxa waxaa dhacday inuu qofkii kala garan waayo cadowgiisii iyo qofkii saaxiibkii ahaa ibliisna waa ka dhex qeliyey meeshii wuxuu yihi maxamed waa la dilay ibliisna markuu ka dhex qeliyo ui maxamed waa la dilay saxaabada qaar baa seefihii siday uhayeen intay dhulka dhigeen iska soo dhaqaajiyo madiina iska soo qabtay niyad jabkii awgeed waxaan hadalkaa uga socdaa toddobaatan saxaabi baa nebiga caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisii bartii la dhigay oo adeerkii ku jira xamsa bn cabdilmutalib rasuulka sala allahu aleyh wasalam xataa gaaladu waxay is yidhaahdeen nebi maxamed waa dhintay abubakar waa dhintay cumar waa dhintay laakiin rag adag ayaa nebiga isweer ka qabtay cumar abubakar cuثmaan cali طalxa rag nimankaasi ay ku jiraan ayaa nebiga isweer ka qabtay gaaladii meel ay u maraan nebigii waaye saacad ibn abi waqaas nebigu leebabkii dhabarka uu kusito saacad u dhiibay markaasu lahaa irni fidaaka umi waabi xabaduu tuuraba gaal buu dhulka dhiga saxaabadu waxay gaareen inay laabahooda iyo gacmahooda u dhigtaan seefihii iyo waramadii nebiga lagu waday alayh isalaatu wasalaam ilaa iyo nebiga meel dhufaysa ay geliyeen oo ay ku ilaaliyaan markay arkeen gaaladii inaanay maraynin meeshii ayuu abuu sufyan yihi waree dhaha nimankii waxbaynu yeelay yaan intana laga soo jarine ina dhaqaajiya saxaabadii way u qaadan waayeen waxaa ka dhaadhici weyday iyo dadkoo nebi maxamed idinla socdo oo ahlul xaq ahaa ayaa intaad jabteen toddobaatan laydinka dilay saasaa ka dhaadhici weyday ilaahay baa qur-aanka kaga waramay ilahay wuxuu yihi awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha ma markii ay idinku dhacday buu ilaahay yihi darbad tii aad samayseen libi aada idinku hore libinlaabkeed u samayseen oo kala ahi ma markay idinku dhacday ayaad qultum waxaad tidhaaheen ana haada war xaggena lagaga yimi nebi maxamed baa nagu jiray oo ahlu xaq baanu hayno muslimiin baanu hayno see nagu jabnay bu ilahay saasaad tidhaaheen aayaddaa ilaahay wuxuu ka tilmaamayaa beder gaalada maxaa laga dilay toddobaatanna waa laga dilay toddobaatanna waa laga qafaashay muslimiinta intii uxud laga dilayna toddobaatan bay ahayd marka saw beder wixii muslimiintu ay geysteen libinlaab weli maaha ilahay taasu ka hadlay ilahi wuxuu leeyahy beder wixii aad samayseen yani wa waxaa uxud waxaa idinku dhacay wax libinlaabkii beder aad samayseen ma markii taasi idinku dhacday ee toddobaatan laydinka dilay ayaa waxaad tidhaaheen qultum ana hada war nima xaggana looga yimi war kama isweydiisay su-aashaas seanu u jabnay ilahay wuxuu ihi qul huwa min cindi anfusikum idinkaa dhibka dhigay buu ilahay culimadu aayaddan laba tafsiir bay saareen labada tafsiir tafsiir waa caam tafsiirna waxaa laga yaabaa ina inaad fahamtaan inay wakti u bahato lakiin labada waa idin sheegaya ilahay wuxu haa walamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum dhibkaa idinkaa dhigay buu lahay culimada qaarkood waxay idhaahdeen saxaabada waxaa loo haystaa macsiyo ay sameeyeen oo macsiyada ay sameeyeen waa maxay laba tafsiir baa la saaray macsiyada ay sameeyeen nebi maxamed magaalada jooguu idin yiri idinkaa diiday soo maha macsiyo nebigaa caasideen ba ahayd waa talabaayo halkaa ha ka soo degina bu kontankaa nin nebigu ku yuri alayhi isalaatu wasalaam ballankiina way ka baxeen labadaa macsiyo ayay muslimiintaas maalintaa u jabeen oo keentay in nebiga la dakro in nabiga alayh isalaatu wasalaam nabare lagu dhufto oo bahashii madaxa uu ku xidhnaa koofiyaddii birtu madaxa ku xidhnaa uu isaga dhigaya seefu ay gasho iyada lafteedii madaxiisa oo dhiiggii nabiga dhafoorkiisa ka da-ay uu lugtiisa tago alayh isalaatu wasalaam intaabana u dagaalamay isna dhibkaas oo dhan waxaa dhigay macsiyada maalintaa samaysan bu ilahi nebi maxamed ba caasideen amarkiisii baa khilaafteen taa waa lagu fasiray waa tafsiir waadixa soo maha tafsiirka kale waxa weeye dembi beri hore aa gasheen buu ilaahay idiin haystaa oo maantaba aan hayn cumar khadaab baa leeha ayaddani maxay ahayd cumarow markaasuu wuxuu yihi maalintii beder saw garan maysaan ha toddobaatan gaalaa baan gacanta ku dhignay buuhi oo nool nool markaasaanu waxaan laysweydiiyey waar miyaynu laynaayo madaxaynu ka gurnaa mise lacag madax furasho a baynu ka qaadanaa madax furashadaana ilaahay maalintaa muu ogolayn oo oo looma fasixin dabadeedna madax furashadii baanu qaadanay buuri annagoo isle waxa weeyaan yani xoola ku rabna maalintaa dembi baa ahayd buu yihi masaladaasi dembigaanu beder galinu ilahay wuxuu naga jiray buuri hadda u fiirso waa fiqi fog soo maha kuma is yidhaahan iyo waadha maanta ilaahay wuxuu kugu haystaa dembigaad sanad ka hor gashay ma wuxuu yihi cumar khadaab maalintaas dembigii ay saxaabada nebigu galeen waa halkuu ilahay yihi ma kana linabiyin an yakuna lahu ma kana linabiyi waladiina aamanuu macahu maxay ma kana linabiyin an yakuna lahu asra xataa yudkila fi lardi turiiduuna carada dunya bu ilahay yihi may ahayn inaad nimankaa gaaladaa fidye ka qaadataan iyo madax furasho bu nebiga ilahay ku yidhi oo sii daysaan inaad laysaan bay ahayd ilahay nebigii iyo saxaabadii waxaa lagu yihi turiiduuna carada dunya addunya dabagurayseen xoolaa rabteen bu ilahay yihi walaadaa markay aayadda ay soo degtay nebigu wuu ooyey abubakarna u ooyey labadooda ooyaya ay cumar khadawi markaasu wuxuu ku uri bal waxaa noogeysaan ii sheega de aan idinla ooye ma garat marka waa taa nabiga ilahay uu ku camantay cumar wuxuu leeyay tiibaana laga jaray aanu beder samaynay culimada halkan waxay ka daliishadeen in dembi aad sanawaad ka hor gashay ilaahay intuu dib kuugu dhigo cuqubadiisa mar dambe adoo iloobay lagu qaban karo bay culimada ka daliishadeen wuxuu yihi maalintaas dembigaanu galay dartii ayay fara asxaabu rasuulillahi markii bed uxud la isugu yimi saxaabadii nebigu fakadeen markaasaa nebi maxamed dhooshiisaasi jabtay markaasaa rasuulka sala allahu alay wasalam madaxiisa nabare gaareen markaasuu dhiig dhiiggii wejigiisa ka daayay jirkiisa in badan oo kamid a gaadhay waatuu ilaahay yidhi buuhi awalama asaabatkum musiibatun qad asabtum midlaya qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum canaantu ilahi nagu canaanay waa taas uri waar haddii cidda jabtay ay tahay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo raggii lamidka ahaa ee iyagoo noolnool inta jannada loogu bushaareeyey la yidhi waxa weeyaan jannadaa gelaysaan lagu yidhi iyagoo noolnoolo saa imika uf yani waxa weeyaan aynuu noolnay u nool liguuri ahlu janna tihiin haddii cid janna u waajibtay dalxaa maanta janno qaatay buri nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam nimankaasi haddii intay mukhaalafo sameeyeen macsiyo sameeyeen waa toob kalaaskii ummaddan ma garatay waa jiil aan ummaddan dib usoo maraynin nimankaasi hadday macsiyo ku jabeen xaggaynu fadhinaa maanta inagu imise macsiya sameyna bilaahi calaykum muslimka maanta nool waxaa kamid a dad qubuurta caabuda waa gaalnimo rasmi ah oo culimada islaamka oo dham isku waafaqsan yihin inay gaalnimo tahay madhabkaa doonto ka keen shaaficiye dhe malikiye dhe xanaabilo dhe daahiriye dhe yani waxa weeyaan xanafiye dhe gaalnimo wey muslimiinta maanta nool waxaa kamida kuwa aaminsan adduunka cid maamusho ilahayn inay jirto aamus aamus awliyadii inay ku maqleen afgiina ku qalacsan kuwa saankaa taagan baa kamid ah muslimka maanta nool waxaa kamid ah dad markay dhibaata ku dhacdo ya ya sheekh cabdiqaadirow ilahay cid aan hayn u qashada ayaa kamid ah oo xag ilahay cid aan hayn xaggiisa u yaaca ha u malaynin in in shirkigu kaa u yahay in badanoo muslimiinta kamidihii si yar bay ugu jiraan shirki iyagoon dhereemin bal dad dhan oo muslimiin oo beled degan baa masiiba ku habsanaysa markaasa intay idaacadaa tagaan bay odhanayaan waxaanu ashkatoonaa united nationka eesh hada ilaahay aawo united nationkaad sheegaysaa laakiin miyaanay ahayn ku unwalaladood kulaynayo gaal baan gaal uga ashkatoonayaa dhaka dhaka soconaysa ilama aniga xaaladda gaalada maanta waxay taagan tahay qawda maqashi waxna uje gaala waxay isku waafaqsantay muslim in la baabi'iyo laakiin muslimka filin filin yar baa loo jilayaa qaarna halkan bay ka dhawaaqeen waxay leeyiin dad ba halkaa maxaluli ugu go-aysa hoostana waxay ka leeyiin ilaah mari ma garat qolana hadalka dad dadka la rabaa in la seexiyo markaasa dadka waxaa la maqashinaya waxaan jirin xaqiiqadan waxay tahay dhammaan way isla ogolin in gaal in muslim la tirtiro adduunka hal nin oo hal shaksi oo kristana ama gaala haddii dhibi gaadho meesha waa la isugu tagaa mar kaban oo laga hadlaa laakiin ummad dhan inta la ibaadeeyo oo ummad dhan cagta la mariyo a waxaa laleeyahy arg waxa weeyaan ayaa asbaab loo sameynaya asbaaba loo sameynaya adiga arkay libiya wax ka socda muslim baa islaynaya ka dhimanaya muslim kuwa isdilayaana waa muslimiin gaaladiina waxay xaaladoodu tahay allahuma armi daalimiin bidaalimiin wakhrijna min beynihim saalimiin saasay xaalkoodu tahay halkan bay batroolkii ka guranayaan saliiddii ka guranayaan ilaa isku jeedi hubkiina isugu dhibeen ya markaasa maalin walba qof musliminka hadlo u leeyahay naanta waa inay kadaafi naga qabataa xaqiiqo badan bay muslimka maanta jiraastiisinayaan muslimka maanta jira intee tukata nabigu wuxu uhi alcahdu aladi baynana wa baynahum usalaa faman tarakaha faqad kafar culimada in badan oo islaamka kamid waxay qabaan ninka salaada ka taga isagoo caqligiisii qaba u kasna uga taga inuu gaal yahay islaamnimada dibadda uu ka yaalo isagiyo buush isku mid yihiin bal buush uu ka gaalnimo xu buush waa gaal gaalnimadiisu asli tahay laakiin kani waa gaal murtada riddadaana ka xun gaalnimada riddadu ka gaalnimada ridda riddo ku timaada ka xun gaalnimada asalka ah muslimka maanta nool intee soonta imise meelood baa imise muslima maanta xaaraan karinay oo aan soomanayn imise qof muslima maanta zakadiisii maalkiisa ay ku waajibto aan bixinin imise qof oo muslima ah waxa qaaq ay ka taagan yihiin labadiisi waalid oo markay la hadlaan bale islaantan ha layga xidho oo way dhifta ya yani maanta waxaynu maraynaa awlaadii muslimiintu shabaabkoodii in badanoo kamid ihi markuu waalidkiisa raa waani ama uu la hadlo in intuu telefon qabsaday baa warni islaan baa isaga taag lahay balkaala isiiga dhaha hada min akbari dunuub waa dunuubta ilaahay ugu necab yahay ma garata muslimka maanta nool ee macaasida agtiin ku dhaqmaya ee intuu dal gaalo tegey ayuu wuxuu leeyahay gabadhan waxa leeyahy ninba ima qabo carabtiyaa kaa dhalaa siyaabo kalaa lagaga dhalaa ninkiina wuxuu leeyahay gabarh malihi war wax ilaahay xaalaal kaaga dhigay baad naftaada ka xarimtay waa sheek waa waa ti ilaahay uu ku halaagay ree bani israail mas'alada ree bani israil kullimin wey markaasaa weliba lagu faantamaya wax wanaagsan loo haysta muslimka maanta nool ee rabo inuu nasri helo ya ee gaal ga gaalka meel wal wax wal u baahan yaba u fududeynaya ee walaalkii basaasaya ee waxa weeyaan yani waxyaabaha laga naxa waxaa ka mid a duwalka muslimiinta dagaalada qaarkooda ka socda oo muslimiinu isku laynayso gaala xagga gaalada qeyb kamidna kuwan bay hubsiiyaan kuwanna hubasiiyaan xaaladeedu waxay taagan tahay halkii ninkii xabashiga uu yihi markii la yihi waa la islaayeyo waxa weeyaan maaragtay dawladdii siyaad bara waxaa laga sheegay inay intay dad weerartay la yihi deedna dadkaas dawladdii kasoo horjeedano intaasaa dhintay markaasu midkii xabashiga loo sheegay wuxuu leeyahay imisaa dhinac iga dhaaf aniga waxba i kala qaad qaadin waxa danta ku sheego labada dhinac misaa ka dhintay markaasuu yiri intaas markaasuu yiri soomaaliya iga dhintay dheh aragta gaala xaqiiqadiisu waa sidaas xaqiiqadiisu gaal waa caynkaas ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi wadduu law takfuruuna kama kafaruu ha u malaynin ilahay wuxuu yihi inaad gaalowdaan bay jecelyihin oo jahanamo la gashaan ilaahay waxa uu yihi walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tatbica millata yahuud iyo nasaare weligood kaa raali noqome wax kasta haddaad u samayso muslimuun baa tahay tuug afarka waad laabat inuu kaa raali noqdo ha ka yaabi mithaal basiita imise nin baad garanaysaa oo dunyadan ka talin jiray oo gaaladu wax walba u sameeyey gaalo oo shacbigiisii muslimiintaa wuxuu doono ku sameeyey oo xataa salaadihii inay masaajidada jamaca ku tukadeen u diiday miskiinkii tunis haystay wax walba gaal uu sameeyey si uu raaligeliyo maalintay ku qiiqdayna waxay dhaha hanoo imanin har diyaarad baa iga bilaa batrool halkaa taadno walan tardaa canka alyahuud wala nasaara faransiisku tegey way diideen waa kuwa wax kasta u sameeyey talyaaniguu tegey allaha lamayey naga joog baa la yidhi waa anoo imanin birqi waa balaan shidaal qaata bis malaasaal inta ciidan harera laga geliye layidhi guba diyaaradda haday kici weyda marka shidaalka loogu shubo ma malta laga siiyey shidaalka meel walba markuu soo maray buu isri tolon muslim xaggee kuugu dhow ku magan geliya gaal saaxiibnimo ma laha john kennedy wuxuu yihi mataqaanaa kitaabkiisa mudakaraadka waxa uu yihi annagu haddaanu gaalanahay ma lihin saaxiib daa'ima laakin maslaxad daa'imaan lenahay ninkaanu saaxiib lenahay waa intaanu danteeda ku wadan maalintay danteeda iyo isagu isjeedhaan danteedaan raacayna xuniga ma gelin xaqiiqada ilahay ku sheegay wey walan tardaa canka alyahuud wala nasaara xataa tatabica millatahu ilahay wuxuu yihi waxau ilaahay sheegay haddii aa markaaad la joogtaan way idiin qasayaan markaad ka tagtaanna cadduu calaykum alanaamina min alkayb fartay dhexda ka qaniinayaan cadho awgeed ay idiin qabaan ay islayiin taloya marun baabiiya arladayaa ka qariya markaad laakiin u timaado way kugu qoslayaan idinkaa dee warkeeda arkay yurub wax gaba looguma yaacayo maxaa laga helay waxaa laga helay soo dhawan yaroo maaragtay wanaagsan waxoogaa shilimaada laakiin geediga gaaladu meel shisho u raran yahay meesha uu raran yahayna maanta in badanoo dadka kamidi taabteen laakiin maalintii laa weer ka jooga may soo gelin may taa may may ogaanin maanta waad qiyaasi kartaa inta dhalinyar inala jinsiyada jeelalka ku jira waad qiyaasi kartaa inta aad garanayso ee kiristan caadiga noqotay meesha loo hamiye digleeya waxay ahayd soomaaliya waa wadan boqol kiiba boqol muslima sidee ku dhacday waa in la sameeyaa soomaali ree hebel ah oo magaalada u dhashay oo qabiilka yaalla qabiilka dege kasoo jeeda oo kristana oo berri tolo la idhaa yani aqaliyad yaroo kristana halkan lagu dhibayaa deedna madaxtinimada loo dhiibo wax kasta madaxa loo horsado berri markuu soomaaliya kuugu yimaado inan kula kula qabiila oo aabihii hooyadiiba la garanayo oo kiristan baan ahay kule oo mucatabkii sita xaggaad uga saaraysa magaalada kama saari karti waxbana kuma samayn karti gaalo geedinoodu meeshiishi u rarayay weligaana ha u malayn inay wanaag kuu samaynayaan wakaa ilahay kuu sheegay ilahi jala wacala wakaa ku sheegay muslimka maanta noole halkaasu maraya waa muslimka xaaraanta cunaya ribada bunuugta ribada isticmaalaya waxa weeyaan macaasida samaynaya usoo yaro noqo qoysaska muslimiinta yani dhibaato badan baa ka taagan fadal Jazakallah khair. Um, as you can see, the brother has actually mentioned a lot of things, but I will try to I will try to summarize it and then uh, give you a brief Welcome.
description of it. Um, the third one is the Prophet ﷺ said, "When you leave jihad, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ." And the jihad that the Prophet ﷺ is referring to here, the brother said, that is the applied jihad. It's the jihad which is the Shari jihad, not the jihad that people are killing Muslim people is the jihad that you fight with the disbelievers, that you are 100% sure that they are disbelievers and they left the religion of Islam. Also, is a is an enemy that you have no peace agreements with them. Between you, there's no peace agreement. That they know when they find you somewhere that they will fight with you, and when you find them in another place that they will fight with you. The bro- the the, pro- the brothers uh, the, the brother Malari Wari for him, he emphasized and reiterated the point that killing Muslim people is not jihad. Rather, is in the major sins that you kill your Muslim people. Okay, he said the, per- the person who fornicates, or the person who actually drinks, or the person who commits a sin which displeases Allah subhanahu wa ta'ala, he said there are expiation for it. There are had or there are um, ways that that person can be dealt with. Is- there's no, as he said, and those ways are the ways which are parallel with the Quran and the Hadith of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. As every single person cannot carry out those kind of uh, and, and, and had or those kind of expiation or actually making that person and, and, and, and, and deal with what they've actually committed. He said also killing someone for committing a sin which is a minor sin or to change a munkar, to change something which is like uh, a forbidden thing, to change it with another munkar, he said that's also is not jihad. He said, you killing a Muslim person, which is a, or a, a Muslim person actually playing cards or sitting somewhere or gambling, is also you killing a person which is, has not committed any sins which are not major. So obviously, coming to conclusion is that changing with something Allah Subhanahu wa Taala has forbidden by another way or a way that Allah Subhanahu wa Taala has forbidden is not jihad. The brother has also mentioned. He said. Um, when two Muslims, uh, the Prophet ﷺ said, when two Muslims meet with their swords, and both of them are actually declaring that they're Muslims, both of them will I will go to hellfire because the one who was about to kill the other one was not he was not in a hesitation to actually stay away from killing his Muslim brother. He also emphasized the point that um, a person who leaves the prayers or leaves the prayer is worse than and which one is worse he actually put it in a parallel he said which one is worse a person leaving the prayers or a person leaving jihad he said the person who leaves the salah or the prayers is more severe or is more uh, worse than the one who leaves the jihad also he said uh, there are other ways that people can commit sins which are leaving the salah or being disobedient to their parents and he came to the point of actually saying Allah subhanahu wa ta'ala will not afflict with the humiliation unle- and unless people actually uh, do something which they displease Allah subhanahu wa ta'ala. And the only way that Allah subhanahu wa ta'ala can lift all these problems and everything else is if people go back to Allah subhanahu wa ta'ala. If people go back to Allah subhanahu wa ta'ala. As you, most of you understood the story that the Prophet has given us, what happened or what has taken place in the battle of uh, in- in Uhud, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has commanded when he was fighting with the, with the kuffar for some of the sahaba to stay on the hill and not to come unless the Prophet sallallahu alaihi wasallam give them an order. What happened was from the beginning of that, they, they've actually they had the shura with the Prophet ﷺ where they've asked the Prophet ﷺ whether to stay in the city to fight with the kuffar in the city because the Sahaba knew the city inside out and the other ones did not know so the Prophet ﷺ said we can win them if they come to the city but if we go on open field they might uh, defeat us because they, they're more than us and the companion said no we don't want our women our children to see us getting killed in the city so we want to fight them outside so eventually they went to outside and the battle of Uhud took place um, the Prophet ﷺ had only um, 70, uh, no, no, he had um, 300, um, the hip, uh, 300, 1,000, yeah. And okay, I, I, I, just to come to the conclusion, what took, most of you guys are aware of actually what had taken place that the Sahaba did not take the order of the Prophet ﷺ and then eventually the, the Sahaba has been uh, defeated from the back where uh, Khalid bin Walid and the other Sahaba who became Muslim that uh, the brother has mentioned. And what happened was the Prophet ﷺ said, Till you see us getting killed, or till you see us when the birds are actually eating our flesh, do not come down. And they've not listened to the Prophet. ﷺ. So the Prophet ﷺ brought those 50 men on the Uhud and then so forth. Now, eventually, the brother has actually mentioned, he said, and within that battle, Iblis has actually t- shouted out that the Prophet ﷺ has been killed and some of the companions they've left heartbroken and they went back to the city and then um, some of them guarded the Prophet ﷺ Sa'ad bin Abu Waqas and they have actually built the fortress for the Prophet ﷺ and they, they, they, they defended him the point that the brother was coming to is was like what those people were going through or everything that has been put through to the companions was something they've actually divided into two things they said is either a sin that we have committed previously which is that's the, what has taken place in the battle of Badr where they've actually captured 70 people and those 70 people has been taken away and they said okay let's take them as a ransom let's take them as a ransom rather than killing them and the decision was to take them for the ransom but Allah subhanahu wa ta'ala said that they should have killed them okay that was, that's the first one the second one was that they did not prophet, they did not listen to the Prophet ﷺ when they were in the city and they did not obey the Prophet ﷺ when they were in the battle of Uhud and eventually what happened to them was something that they've actually afflicted themselves with. Now, how many people can actually think and say, has Allah subhanahu wa ta'ala punishing me for a sin that I've committed years, years back? It's very few. Those people who think that way are very few. Nowadays, what you can find within the Muslims is people who worship the graves, people who disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala in all sorts, people who have people who intercede for them. And now, what you can see is when uh, affliction or a problem or Muslims, something happened to the Muslims, rather than going to Allah subhanahu wa ta'ala, they complain to the United Nations. Or they complain to the people who are actually killing them because the United Nations are most of them are kuffar and the ones who are actually killing the Muslims are the other kuffar. So now the, the, the brother he came to the conclusion he said you a person leaving the prayers purposely is a person who's actually left the religion of Islam. If that person is leaving that he knows the salah is obligatory upon them and they leave it, or the fasting or everything else, how many people are now are cooking now when the Ramadan is on, or how many people are actually uh, disobeying their parents. And nowadays, he said, what you see in the UK or in the in the West is that if a child has an argument with the parents, the first thing that they do is they pick up the phone and they call the social services. And they've actually say, oh my mom has done this and my dad has done this to me, and their father or their mother actually they take away their kids or they the, the parents get arrested. He said these kind of things, leaving the salah, uh, not fasting, disobeying and your parents, is all those kind of things that can actually make a person see the consequences of the actions. Nowadays, he said also the stories that we hear from the West is that people live in a separate life where the woman gets married to a man and then eventually both of them go to social services to get more money and then when they ask them say who are who is the father of these children and they say oh yeah I've just gave birth to them and then the father goes there and then he says oh we've actually she conceived in some ways or she got pregnant in other ways or those kind of things just to get more money or some of them they might spy for their for their brothers for their Muslim brothers and the kuffar has actually they've got this mission that they want to equip the two the two sides of the Muslims to kill each other they give this one a weapon and they give the other one a weapon and then they kill each other. And all these kind of things to show you why people actually uh, uh, how people can get humiliated is what happened or what has taken place in Tunis where the president of Tunis actually oppresses people he refuses them to pray salah on the congregational prayers all those kind of things and eventually when they've actually kicked him out he went on a plane he went to these believers who he was trying to please or he who he thought they were his allies and what happened when the airplane was actually flying through the air trying to land in Italy in France and everywhere else and he was running out of fuel every single one of them refused. They refused to actually host them. And what happened eventually at the end, he landed in one of the one of the countries, and they said if he, if the plane does not leave when he refuses, then you should like blow it away. And all those things shows you that a person who disbelieves Allah Subhanahu wa Taala, or a person who commits all these kind of things, or kills people, and calling it jihad, all these kind of things, eventually lead on to the person committing sins, and out, afterwards, this is what they actually come with an, uh, with the consequences of the the, the, the bad deeds that they've actually uh, accumulated all those and all those times. And he he mentioned a point which is a good point at the end. He said you can see the kuffar as your friends. When they see you, they will laugh with you, they will joke with you, they will share things with you. But when you leave them, they've actually bite their they bite their finger in the middle and they say, "I wish they were all dead. Or we wish all the Muslims had actually been destroyed. So all this Ismail and why people go into the UK and the America or Canada or the West is not something which is actually concrete. It's not something which is tangible. It's just the issue that they want to welcome you with their bit of money and a house and afterwards they want to destroy you by uh, mentally or physically or everything else then till you become one of them till you become one of them that you don't disbelieve Allah subhanahu wa ta'ala but you see things that which actually hurt the Muslim person, you don't see it anymore. You see things as normal, and then like you mix with them, and then you laugh with them, and then when, you, when they leave you, you have this kind of mahabba or this kind of love for them that you say is my homie, you know who I roll with, all those kind of things. So he's, um, and that's how he concluded. Um, he's, he's, it was a lengthy talk, but I tried to summarize the points, which is the key points. So I don't think it was any justice into it, but I do apologize for don't speak Somali.
waan soo koobayaa waktigoo maaragtay hadalka inta aan ku gunaanadaya aan odhanayaa aayadda aan tilmaamayey aan soo qaban waayey waxay ahayd ha antum haaulaai tuxibuunahum walaa yuxibuunakum ilaahay wuxuu yihi gaalo way idinkaasi waa jeceshiin saaxibbaa ka dhiganaysaa laakiin iyadigu idinma jecla watu'minuuna bilkitaabi kullihi sababta ay idin diidan yihiin idin jeclaan laayihiin waa inay muslim tihiin waidaa laquukum qaaluu aamanna munaafiqiin baa aayadda ka warramaysa mar alaala markay idin arkaan wax odhanaya ha waa walaalayagi muslimiintaha ama waa saaxiibadaya my friends ilaahay waxa uu yihi waidaa khalow markay gaar noqdaan cadduu calaykum alanamina min alqeyd cadho awgeed bay faraha farahay cunaan cadho awgeed cadhada qofku markuu farihiisa qanin ama faraha cuno waa mar uu serious gaadhay meel adag maray ka maraysa wey yani qof cadho yaroo fudud ma ilaahay wuxuu yihi qul muutuu bikaydikum waxaa ku tidhaahdaan ku dhinta cadhada insha allah in allaha caliimun bidaati suduur laaba waxaa ku qarsanaysaan ilahay waa ogyahay bal dadku ilaahay saa uga sheekeeye isaguu abuuray baynu ka hari garan laanay oo dad muslima laga furfuri laayahay laa laa laa ya akhi nimankaas waa niman wanaagsan allaasu taageen marka runtii wax badan oo nimanka cadownimadooda kamida waa aragteen ma raba inaan u noqdo su-aasha isweydiinaysa waxa wey muslim wuxuu u jeeda waad fahamtay gaalo maanta waxa ay sameeyeen oo meel walba yaalla waa yacni gaalnimada iyo macsiyadu waa free soo maha wax isku haysta miyaad aragta khaasatan dalalka aad joogtaan leanna waxaa la rabaa in dadkan la fidneeyo oo diintooda laga kaxeeyo waxay og yihiin inta ay muslimiintu macsiyo sameynayaan inay ka adkaanayaan marka gaalku waxaan uu kuu sameynayo noloshiisuu ku walaashanaya ma garad noloshiisuu ku ilaashanaya wuxuu ku sameynaya ilaahayna wuu kuu sheegay cid ilaahay uga aqoon badan oo kaaga warramaysa iyagana ma jirto isagaa dee abuuray jala wacala siduu ilahay waman astaqu min allahi xadiisan waxaad isweydiinaysaa maxaan kaga bixi karnaa maanta wadci aynu ku jirno waa intaan doonay inaan usoo dego intaanan su-aashaa ka jawaabin ma mashaakilka ugu badan ee maanta jira ee muslimka haysta waxaa kamid a muslimiintii gaalay ka daba dhaceen waxalaala wuxuu gaalkaasi sameeyo waa miyu style waa mod dareen fashion ma garata ah waa wax qiimo badan leh waa wax la daba yaaco soo runtay maaha baadanay maxamed dhegeyso ilaahay qur-aanka wuxuu ku yuri walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar war gaalaha iska daba tuurina oo waddaday mareen ha raacina yaanay naartay gelayaan aan idinla gelin bu ilaha kitaabkiina la siiyey war uma hayno alkitaabu fi waad wa nixna fi waad kitaabkuna meel buu ka shiraya inana meel bayn durbaan kala ka tumayna ilah ui walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu war gaalo ha u iilanina ha dabagelina ha ku dayanina ha raacina fatamasakum nnaar bu ilaha yidhi waayo gaalo hogaankooda rasmiga waayo mataqaanaa gaalo hogaankooda waa ibliis ibliis baa sheekh u ah ibliis dadka xagu ka wada majanu kaasoo cabsinaya ibliis abadan wallahi ilahay ba kuu sheegay meeshuu kugu wada ibliis ilahi ku sheegay ina shayطaana lakum caduwa faاtakiduu caduwa ilahi wuxu uhi inamaa yadcuu xizbahu liyakuuna min asxaabi saciir jahanamuu dadka ugu baaqaya saa awgeedba ilahi wuxu uhi ulaaika yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljanati walmakfirati biidni kuwaasi buu ilahay yihi gaalo iyo ibliis iyo ciddii raacday jahanamay ku baaqayaan ilaahayna meel meel nabadgelye ah oo wanaag oo dhami yaallo oo aan dhimigo olin buu ku baaqaya labada kala dooro wey macnidu shareecada waxba kama tegin ilaahay waxba ma qarin diinta islaamkuna waxay ka tagtay ma jirto muslimiintii maanta nooleed nebigu caleyhi isalaatu wasalaam waxa uu sheegay in gaalo la raaci doono oo laga daba dhici doono oo lagu dayan doono oo wax kasta laga raaci doono nabigu wuxuu ihi latattabicana sanana man kana qablakum xadwa alqudati bilquda shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin waxaa kuwii idinka horeeyey wadooyinkoodii u raacraaci doontaan oo ugu dayan doontaan waxay sameeyaanba taaka taako iyo waxa weeyaan tallaabo tallaabo meeshay tallaabada dhigan ba udhigaysa nebigu wuxuu kasoo gaarsiiyey hadday god maasacagalay galaan waa ka dabagelaysaan qof bini aadana god ma geli karo lakin muxuu nebigu ka tilmaamaya wuxuu nabigu ka tilmaamaya ka daba hadi maysaan xataa hadday meel kasta galaan saxaabadii nebigu dad waxay yidhaheen nebi maxamedow ma yurub iyo furus baad ujeedaa oo laba kuwa aad leeda way raaci doontaan oo wadooyinkooda mari doonta ma kuwaasa nebigu wuxu uhi faman innaasu illa ulaik oo yaa kale hadee sheegaya bu nebigu alai sala slam war maanta dhalinyartii muslimiinta waxaa haysta u fiirsada bilahi calaykum yaa qudweyna ah yaynu ku dayanaa rolando roberto carlos manzel mandelo iyo dad lamida soo saa maha hadihi alxaqiiqa waa run dadka lagu daydo waa iyaga hablihii muslimiinta ayay ku daydaan hablihii muslimiinta waxay ku daydaan naagaa dharka haysiiya ayay ku daydaan oo qaabkoodaa loo labistaa bal qaabkoodaa loo socdaa ya inan muslimaad arkaysaayo weligii abtirsiintiisa hal qof oo gaari kuma jiro waxaad arkaysaa jeegaan bu madaxihiisu leeyay soo runta ma a waxaad arkaysaa inan muslima oo j surwaal james xoran oo intuu barhkii gooyo fagay marka taasina maxay sheekh waa isteelka socda kuleey isteelka socdaa sheekh caankina kuleey waxaad arkaysaa inan muslima oo wuxuu u tallaabsanaya nimanka misikada ram ramka tuma ee bahashi maraykanka qaabkay u qaabkay u tallaabsaneen u tallaabsanaya ma garat tirihiisa wuxuu u feerayaa kuwaasi sida u feeraan xaqiiqatan waana lala wareegay sida lagula wareegana waxa weeye qofka aad ku dayanayso ee aad ku sar jaranaysaa noocu yahay aad noqonaysa nin dhalinyarta muslimiinta kamid a baa waxaan weydiiyey koobka adduunka lagu sheego nimankaa haragga la buufiye eryanaya waxa weeyaan ay dadku daawanaan ayaa waxaan weydiiyey nin kamida kuwa ciyaaro kamid a markaasu wuxuu ii sheegay qiimaha uu taagan yahay u fiirsan hadalka ya qiimaha uu taagan yahay inta lacaga uu ninkaa ciyaartayga gooyo inta waxa weeyaan tiimow usoo ciyaaray arsenal balaayo ma garatay waxbuu tiriye wuxuu sheegay inta goolow dhaliyey inta bilaboodu qaatay markaasa waxaan ku uri nebi maxamed imise qof baa la dhashay su-aashiisaan weydiiyey wallahi nebi maxamed inuu nebigii islaamka loo soo diray yahay baan garanaya bu uri ish baqiya lihada qofka noocaasa maxaa u hadhay ma ladii baqiya lahu marka diintaadii ka taagantay inaanad nebi maxamed abtirsiintiisii garanaynin oo awlaaddiisii aanad garanaynin oo taariikhdiisii aanad waxba ka haynin dee muslim baan ahayd waa kugu dheeraad muslimiin badani markii nebi maxamed dhan maarag cayday bay isweydiiyen horta ninka lacaaya waayo waa nebi maxamed oo nebi maxamed muxuu ahaa ya dad badan oo muslimiin sheegtay diinta islaamka oo dhalinyarteena waxaa inaaga aqoon badan inamada yaree gaalada ee dhigtaa jaamacadka diinaha lagu daraaseeyo qof o yani waxa weeyaan dadka muslimiinta hanta halkaasi maraya waa waa mushkilad jabkooda ka qeyb qaadatay in gaalo lagu daydo oo waxa weeyaan qofkuna cidduu ku daydu noqda ma cidaad ku dayataad weyday sidaan kuu sheegay dad tab kalaasaad haysataa nebi maxamed alayh isalatu salam haddaad ku dayata maxaa kaa xumanaya qofka laakiin waxaad ku dayataa markaad aqoon u leedahay laakiin qof aanad garanaynba waxaad kaga dayn mutaqanidi bal bal iminka markaad noqotaan dhalinyar badan oo saaxiibadiina waxaa weydiisaan ama dadka guryaha nila jooga in badan oo kamid a waxaa weydiisaan nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam markuu dhintay imse jir buu ahaa rasuulka alayh isalatu salam xagguu ku dhashay waxaa laga yaba inu kuraa ma garanayo bal waxaa laga yaba dadku xaggu ku haysanya waxa laga yaba inu kuraa ma garanayo mid baa laga sheegaya ashhadu anna maxamed rasul llah ashhadu an laa ilah ilah ashhadu anna maxamed rasul llah shahaataynku waa maxay baa lagu yiri ma aqaan buri waxay ku tusinaysaa dayaca inagu dhacay iyo meeshaynu taaganahay ayay ku tusinaysaa maxaa lagaga bixi karaa warkaas haddaynu cudurkii ogaanay maxay dawo ka ah dee dawadii nebi maxamed baa sheegay sallad allahu calaykum dullan laa yanzicu cankum ilaahay dulli buu idinku sallidaya markaad saddexdaa shay samaysaan aan weligiina idinka sinaynin xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiina dib ugu noqotaan dawadu waa taas oo in diintii dib loogu noqdo qaar dadka inxiraafay kamid a waxay xataa tarjicu ilaa diinikum waxa wey ilaa jihaadka u noqotaan oo nebigu jihaadka keliya ma sheegay intii shay uu sheegay maxaad u kala qaatay isaga muu kala qaadin diintii o dhan u noqdo nebigu ur waa in diinteeni aynuu noqonaa haddaad doonaysa inaad badbaado waa inaad waxa aad tahay garataa muslim baad sheeganaysaa muslimnimadu waxay tahay inaad barataa oo aad ogaataa maxaa kaa xaaraana maxaa kuu xalaala islaamnimadaadu diintaadu taarikhda lahayd waxaan kuu sheegayaa maan dadkii naga horreeyey islaamnimada iyo diintaa u qaatay sidii ilaahay uu soo dejiyey wallahi ilaahay wuu ciseeyey waxay ka biqi jireen gaaladu iyagoo cari ulahayn bay ka biqi jireen oo la odhan jiray khaalid baa halkaa maray ama khaalid baa soo socda dad baa dad baa markay diideen inay inay waxyaabaha qaarkood dhiibaan lagu yihi khaalid baan idinku yeernasma khaalid lagu yihi hooya waa ciise ilahay siiyey khaalid shaksi dadka kamid uha cumar khadaab baa waxaa loo keenay ninkii nin gaalada maamulkoodii ugu sarreeyey kamid a oo lasoo qafaashay magaciisa wiiga lumay ayaa loo keenay markaasaa cumar bu wuxuu ka wuxuu eegaya in cumar degan yahay guri shan dabaqa oo dee waxaa dhex yaalla aan la arag masaajidkaa la geeya oo masaajid yaroo caws ka dhisan gebigiisuba oo markuu roobku daba biyaa soo daayo masaajidkaa nabi alay isalatu asalaam cumar baa masaajidkii laga soo waayey gurigii baa la tegey gurigana laga soo waayey cumar baa waxaa loogu yimi geed yaroo magaalada dhinaceeda ku yaalla isagoo iska hoos hurdo oo ya maxaad umalinaysaa isliibha inay ugoglanayd ma umalaysaa cumar umay goglanayn dhulku iska jiifay ninka wuu yaabay cumarka arladii qaaq kaga siiyey waa kaalkan jiifa way ka dhaadhacweydi cumarka ruum iyo furus ay kaga baqayaan iyagoon carri u lahayn ayaa ninka halkan jiifaa ninkii way ka dhaaci weydi dabadeedna cumar wuxuu arkay in argagaxsan iyo uu fadhiisiiyo bal war isu maala cumara shaacur kada waa aniga waa miskiinkan markaasu wuxuu ninku yidhi kelmad caana wallaahi cadaalad baad samaysayoo cadaaladdaad dadkaaga u cadaalad samaysay waxay ku dhexal siisay inaad banaan kaa seexaton cidina xataa ku ilaalin islaamnimadu saas ahayd islaamnimadaa maalintii ay dadkii haystay qaateen ay siday ahayd u qaateen ilaahay wuu cisayey axazahum ullah dad waxay ahaayeen la dulaysto qurayshi ama carabi waxay in dad la dulaysto wixii la dano lagu sameeyo laga awood badan yahay ilahay jala wacala wuu cuseyey saxaabada saxaabada kamid a ayaa waxaa loo diray makisr waa mise qaysar mise q mise mid kamida labada madaxtooyeya loo diray faras buu iska wataa bari raaca uga googaan buu iska xiran yahay seef iyo waran buu sitaa dabadeedna waxaa laga furay albaabkii dabeedna waxa la yihi seefti iyo warankiiyo bal halkaa soo dhigo war maidin sheegay bu dhaha idinkaa ii yeedhay ma soo galaa meesha misaan iska noqdaa isagoo sidiisiiya oo maxakamihiisii wata u yimiyo markaas ay dee nimankii yaaceen niman dad waxay xiran yihiin dhar wada dahab iyo xariira dhulkana dahab baa u goglan ninkaasi nin gaalo meesha fadhiya wuxu uhi wallahi carabtan itaan aqani ma nimankan u talin jiranay nimankan ma nimanka wax bedelaha la keenay i islaamnimadii waxba iskamay bedelin diintii islaamku sideedii bay saafi u tahay laakin dadka weeye dadka isbedelay ee balankii ka bixi waay ilahina qur-aanka wuxuu ku yuri in tansuru llaha tansurkum haddaa ilaahay u gargaarta ilahay u idin gargaaraya culamada islamka waxay han in tansuru llaha yansurkum aayaddaa tafsiirkeedu waxa weeyaan waa inaad islaamnimadii qabsataan ilahay nasrigeena muxuu uga baahan yahay waxba ugama baahno lakin inaga inoo danta ilahay wuxuu leeyahay haddaa islaamnimadii qabsataan sidii laydiin farayna aa u yeeshaan oo iimaan iyo aad la timaadaan nebi maxamed inaad ku dayataan oo waddadiisii raacdaan oo aanad idin bayrin bidcana aanad idin la iman gaalnimana aanad idin la iman iyo shirki ilahay wuu idin gargaaraya ilahay waa ka qur-aanka ku yihi walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum laclown ilahay wuxuu yihi ha niyad jabina hana dulloobina waxa weeyaan ha mooraal jabina wa antum laclowna bu ilaha yihi idinkaa kuwa saraynaya ah laakin shardaa ku xidhan in kuntum muuminiin bu ilaha yihi oo haddaa muuminiintiin muuminiin balaho nasri aaya helo haddaa tihiin aayaddaa aayaddaa in tansur llah yansurkum yuthabit aqdaamakum waxaa fasiray qowl llahi tacaala falama axasa ciisa minhum lkufra qaala man ansaar ila llah qaalu qaala naxnu ansaaru llah aamana bilahi washhad biannana muslimuun waxay idhaheen rabbanaa aamana watabacna arasuula ilahay nasriga loo gargaaray waxa weye in isagana la rumeeyo sharcigiisii la qaatay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam hadyigiisi iyo sunadiisii la raaco maalintay muslimiintu intaa sameeyaan waa ballan inay guulaystaan ilahi wuxu uhi aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaa wa aatow zakaa wa amaruu bilmacruuf wanahaw can lmunkar walilahi caaqibat lumuur ilahi wuxu uhi wacad allahu aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati layastaklifanahum fi lardi bilahi ilahay ballan wuxuu ku qaaday inaa arlada ka talisaan oo idinku qabsataan laakiin waa goorma layastaklifanahum fi lardi kama stakhlafa aladiina min qablihim ilahi wuxu uhi walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum diintiinana inaad si xoriyada ilahay ugu caabudaan oo meel walba ay ku faafto baan idiin ballan qaadayna walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amnan cabsida idin haysana ilahay nabadgelyu idinku bedelaya saddexdaa ballan aradaa qabsanaysaan diintiina xoriyad baa helaysaan amnina waa ku noolaanaysaan shuruudda ku xidhan dhegeyso sheekh ilaahay ballankaa kama baxayo mana dhacaysa ina ka ba inuu ka baxa shuruudda ku xidhan waa maxay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-an waa inaa aniga kelida iyo caabudaan oo gaalnimo iyo shirki aanaynu samaynin laa weli inaan ilahay lala caabudin walaa nebi inaan lala caabudin walaa malag inaan lala caabudin walaa wax kale inaan lala caabudin in cibaadada dhammaanteed ilahay loo baaco ilahay kelidii la baryo kelidii wax loo gawraco kelidii loo qeyshado kelidii gacmaha lahoos dhigto la baryo kelidii loo tukado ilaahay in loo in iimaan dhab ah oo ikhlaas ku jiro loola yimaado yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-an bilah wacd allahu aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati layastaklifanahum fi lardi kama stakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim anahum yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-an waman kafara bacda dalika ilahi wuxu ciddii gaalooda iyadaa wixii ballankaa ka baxda iyadaa dee wixii dhibee gaaro qabto ilahay wuxu uri waa inay salaada oogtaan zakada bixisaan oo waajibaadkii la timaadaan muxaramaadkiina ka tagtaan shardigaasay ku xidhantay waa tuu nebigu lahaa markii la jabiyey dullaa laga faa'iidayay aan kuusoo koobo warka weliba cumar khadaab baan risaalo loo soo diray markaasa waxaa la yihi m amiirulmuuminiin ku socota cumar khadaab ka timi ciidankii muslimiinta amiira almuuminiin waanu fiican oo nabad qabnaa ciidankana dul taaganayna hor taagani waa saddex boqol oo kun oo ciidana annana soddon kun baanu nahay maxay isaga dhidhmaa maxay isaga dhidhmaa waxaanu rabnaa in aad noo soo dirto ciidan xoojin ah oo dheeraad ah cumar khadaab risaaladii markii u akriyey wuxuu qoray ka timi cumar khadaab ku socota ciidanka muslimiinta ee minhablaayo jooga walaalayaal marka hore waan idin salaamaya mar labaadka ogaada weliga iyo annaga iyo muslimiin annaga iyo gaalo tiro islaag kumaanu kala guulaysan gaalo tiro kamaanu kagamaanu guulaysan jirine waxaanu kaga guulaysan jirnay iimaan iyo islaamnimiyo toosniyo tawxiid iyo sunno iyo raacitaankeed haddaa baydhaan cumar baa wuxuu leeyahy haddaa idinku ilaahay caasidaan idinkiiyo gaaladu ilaahay waa ku agtiisa waa ku sinnaanaysaan oo macsiyada ayaa keenaysa inaad sinnaataan qalabadana waxaa yeelanaya kiina awoodda badan ee saanada badan ee maxaa etelariga badan ayaa yeelanaya haddaa laakiin idinku ilaahay adeecdaan ilaahay wuu idinka nusraynaya hada cumar radi allahu canhu fiqigaasay fahamsanaayeen saxabada nebiga alay isalatu wasalaam waa kaynu maanta la-nahay taw baa loo baahan yahay waxaa macsiyadeenu maanta keentay inuu ilaahay inagu salido madaxdeeni in badan oo maanta muslimiinta kamid a waxaa laga yaaba inu dhahaan dulliga ilaahay muslimiinta dulliga la saaray oo dhan iyo dhibka haysta oo dhan madaxda xunxunkaabaa ka dambaysa inay saaraan baa laga yaaba in badanna dadka ku meereystaan su-aalaan idin weydiiya madaxdu malaaig samada ka timiba mina dadka ka dhawan madaxdu dee dadkay ka dhasheen dadkaa fasaqa madaxdoodina fasaqay noqotay dadku hadday saalixiina toosan yihiin ilaahay gaalo uma dhiibeen fasaqana uma dhiibeen laakiin dadku iyagaa ma ahlu ahlu macsiye ah dabadeedna ilaahay cidduu u dhiibayo nooceed buu ka dhigay qur-aankay ku taalla mistaaqeedu ilahay wuxu uhi wakadalika nuwalli bacda adaalimiina bacdan bimaa kaanuu yagsimuun bu ilahay gaalada barkeedba badh waxaan dadka daalimiintaha barhba barh baa madax looga dhigaa sababtuna waa maxay mada nin nin nin daalimi madax kuugu noqonaya waa bimaa kasabat yaduka waxaad samaysay awgeed xasan albasri ba waa u yimi waxa u yimi niman markaas waxa dha ninkan xajaaj ibnu yuusuf la haa ummadda islaamka wuu sukuumay inkaaraqale weeye kanoo keer weeye waxa weeyaan dadkii muslimiin oo dhan buu laayay war habaarqabahan dadka haya dhaaf iyo xasan albasri bal xasan albasri hadalku yiri dhegeyso xasan albasri culimadii islaamka ee bahasha fahamsanayd fahantay fiqiga kitaabka iyo sunada bal hadda hadalku yiri dhegeyso wuxuu yihi ina alxajaaja cuquubatu min allah xajaaj waa ciqaab ilahay idinku saliday lam takun cuquubatu min allahi lam taku waa ciqaab aan hore u jirin oo ilahay idinku saliday bu i xajaaj marka idinku wax walba samaysaan ee aa ilaahay caasideen ba ilahay xajaaj idinku darbiyey falaa tastaqbiluu cuquubat allahi bisayf cuquubadii ilaahay uu keenay haddaad tidhahaan seef baanu ku suulinaynaa baayun baa isla sii doonateen soo maanta tayna haysata maha ya madaxweyne fulankaasi waa inkaarqabe ha lagu mudaaharaado day markii la mudaharado hala kala jabo yalla in la islaayo bugta la iska saaro maxaa la soo kordhiy ya markaas waxa laleey mudaharaadka waxaa ku shahiiday afar boqoloo nin laa ilaha illa allah muslim muslim de goormu shahiid noqday fayna shahaada shahaadadii waa iska baaday moogta islaantii meel ku baktidaba shahaada lagu sheegaya yani wixii meel lagu sameeyaba jeef baa lagu sheegaya sharciga laftiisa meel lagaga dhacay war muslimiinta islaynaysa nina madaxweyne taageerayo nina madaxweyne diidan yahay ee barhkoodba badh birta ka aslayaan maayad qurana kusoo degtay hebel ha la rido oo dadka ha loo laayo waa taa ay culimadu sheegayaan macsiyadoodii bay isu laynayaan wuxuu yihi waa cuqubad ilaahay keene seefa kala hortegina maxaanu ku suulinaa ba lagu uri xasan albasri wuxu uhi walaakin istaqbaluu istaqbiluuha bitawbatin wa tadarucin mad ma doonaysaan xajaaj inu in laydinka qabto aa ka raaxaysataan a ilaahay u toobad keeno rabbi isu dhul dhigo ilaahay u noqdo watuubu keena watuubu ilaahay u toobad keena tukfawhu ilaahay xajaaj bu idinkaga filaan xajaaj so ilahay ma abuurin isagaana keeno madax ka dhigay ilahay wuxuu yihi qul illaahuma malika almulki tu'ti lmulka man tashaa ilaahay baa arlada dhammaanteed maamula cidduu doonu boqor ka dhiga cidduu doonu boqortooyada ka qaada ninaan shalay boqor ahayn ba maanta boqora mid shalay boqor ahaabaa maanta sujuunta ku jiro oo isagoo sariir lagu siday inta la keeno laleeyahay oo la xukumaya weligii kuma riyoonin ina waxaas dhici doonaan laakiin ilaahay hadduu cadhoodo ciduna ma ka qaalib noqoto waxaan uga socdaa tawbad baa lagu suuliyaa waatay salafku yidhaahdeen si awgeed baa ilaahay in badan wuxuu faray dahara alfasaadu fi lberi walbaxri bima kasabat aydi nnaas fasaadka arlada qabsaday dunuubtiina waa dhigtay ilaahay markuu yihi ilahay wuxuu sheegay aayadda dhibka muslimiinta la dareensiinayo ee lagu qabanayo in ujeedadu ay tahay inay toobad keenaan ilahay wuxu uhi lacallahum yarjicuun inaad toobad keentaan bu ilahay doonaya sidaa awgeed ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi ilaahay u toobad keena ilahayna usoo noqda maxaa markaa helaysaan yumdidkum biamwaalin wa baniin xoolu ilahay idin siin ha waa idin dembi dhaafi yursil isamaa calaykum midraaran samadana ilaahay waa idin shubi dhulkan oo khayr oo dhan baa idinka soo bixi haddaad toobad keentaan dembiga saasaa lagu suuliyaa sidaa awgeed maanta dariiqaas keliya lagu baxsan kara waxa in la toobad keeno islaamnimadii walaalayaalow si toosa loo qabsado nabigeena calayh isalaatu wasalaam diintiisa aynu diraasayno aynu inagu dadka ugu baaqno war gaalku isagu dacwad buu wadaaye maxaa adiga kuu diiday inaad taa lagu baaqdo maxaa duniya kaa dhigay waxa weeyaan waxa waajib ah in lagu dadaalo tawxiidka in lagu dadaalo sunadii nabiga alay slatu slam in la qabsado in lagu dadaalo labada waalid in loo biri sameeyo in lagu dadaalo in loo turo oo la maqlo in lagu dadaalo labada qof ee isqabaa inay ilaahay ka baqaan oo ay gurigooda ilaahay diintiisa ku hagaan awlaadooda ay diinta ku tarbiyayaan maanta mashaakilkeena haysta waxaa kamid a walaalayaal carruurteena maxaynu ku sameynaa bilahi calaykum carruurteena waxaan ku sameynaa waxaynu kula dadaalnaa culumta maadiga engineerinka business managementiga waxa weeyaan caafimaadka waxa weeyaan allahu mustacaan culumta ahun gurigeynu kula dadaalna carruurteena maanta laakiin waxaan xasuustaa nin ay usoo baxday jaamaca islaamiya scholarship jaamaca islaamiya laga siiyey bilaasha ashan in diintiisi barto jaamacadda ingiriiska dibigana uga soo baxday jaamacadda ingiriiska dibi ugu doortay wax walba waan ku akriya waan ka riwaayay yani waxay ku tusinaysaa maanta diinteenu qiimaha ay agteena ku leedahay ingiriiska waxaa laga sheegay markuu soomaaliya soomaaliya u isticmaalsan jiray ee uu haystay ayaa laga sheegay wuxuu yihi soomaalidu diinta kuma dhaqmaan way ilaaliyaan burigaar bay ka yihin marka calaa kulli xaal un badan oo muslimiinta kamid ah afkeenu muslim ka nahay sidaa awgeed waa in dib loo noqdo oo ay ilaahay laga baqo oo dadyooda labada waalid ilaahay ay diintooda kaga baqaan waxaanan kuu sheegaya walaalayaal wallaahi dhiman maysid oo adduunyada ka tegi maysid risiqaaga dhammaantii adoon cunin wax aanu ilaahay kuu qorinna xeelad kasta haddaad isticmaasho cuni maysid sidaa awgeed waa in xalaasha lagu dadaalo waa in beeca ribadaa layska ilaaliyo waa in waxa weeyaan beenta layska ilaaliyo ya beenta layska ilaliyo inan saaxiibka wuxuu iga sheekey wuxu i shirkada yahuudiladan ka shaqeyn jirna ingiriisku degan yahay wuxu i maalintii dambe ninkii yahuudigaa shirkada lahaa ayaa noo yimi waa soon markaasu wuxuu yihi buri waxaan rabaa maanta ciddii sooman shaqada lahaa waa shaqa aad aada u adag buuri labayo toban saacadood iyo toban saacad baa la shaqeynaya shawmaha muslim meesha jooga noocay doonaan ha noqdaan soomaali dhe bakistan dhe afqaan dhe hindi dhe shaw ciidan ma soomana waaryaa sooman bu inu baams ilan de halkan baa breakfastigii lagu cunayay ma og tahay nina ma been ma sheegi karo nin baa taagay bu ihi soomaaliya gacanta burisla anaa sooman waa wa boqolaal baanu kor u dhaafayna biguri wuxuu yahuudigii sameeyey buri wuxuu yihi adiga soo ma arigtaa xafiiska igu kaalay xafiis bu ugu tegey wuxuu yihi bu ihi bisha dhan fasax baatay lacagtaadina isoo doono maca salaama aroortii dambe iyadoo la wada soomaya la yimi ya yahuudigi wuxuu ihi ilaahay maydin soomin shuuf hadda shuuf ilaahay maydin soomine hadalkii fasaxa usoo soomteen suurtagal maa shaqaalo dhan ina fasaxa arrintii waxay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa haddaad ilaahay adeecda ilaahay gaalka wuu kuu duleynaya ilaahay gaalku moogtay gacantiisu ku jiraa ilaahay gaalkaa wuu kuu duleynaya waxay iga sheekaysay inan hablaha kamid a wadaadadahay waxay tiri waxaan la shaqeeyaa dhowr iyo toban nin oo gaalaa niqaabkaygii xijaabkayga aanoo sita baan galaa waanan kasoo noqdaa loo yar weeye waxay tiri nimankaasi ima eegaan ilama hadlaan juuq ima yidhaahdaan cisidaan ku noole mas haddaan wax ka dalbado deg deg baa laygu keenaa hablaha ila shaqeeya kale aan wadaadada ahayna waa laga kari laya bay tiri ilahay baa qur-aanka ku sheegay وqل للمؤmiناaت ydضn ya أyha النبي قل لأزواaجika وبناaتika ونساء المؤmiنiiنa يdنيna عalayهina miن جaلاaبيبihina ilah ui dalika adnى an يucرفna falaa yu'dayn jilbaabku waa xisni laakiin wuxuu u baahan yahay qof u sabra gabadha muslimada waa inay ku dadaashaa sitriga iyo asturnaanta hadday walaal isu kaa taagto inaad adduunyo weydo iyo inaad diintaada weydo adduunyo wey waxba ma sheegaysa addunya waad ka dhimanaysaa ma ayaa bad ogti rasuulkuna alayh isalaatu wasala wuxu uhi man taraka lila shay-an lilahi ninka ilaahay dartii wax uga taga cawadahu llahu khayra minhu ilaahay wax ka khayr badan buu ugu bedelaa waana xaqiiqo marka dee waktigi wu igu soo gaabtay be intaasaan warkeyga ku koobaya subxaanaka allah bixamdika la ilah illa anta astaqfiruka koob sheekh waayo waa Okay, conclusion. Um, the brother said um, the disbelievers or the people who disbelieve, they will love you rather they hate you. Okay, if you understood the Somali, but our brothers who haven't understood, they look not Somali, so try to be patient, inshallah. I'll summarize, inshallah. He said, the brother said, um, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, he said, if you love the people who, um, th- they don't love you, but they hate you. And the reason they hate you is because you are Muslim. And when you leave them, they become an angry. So angry, which actually they bite their fingers in the middle, and it shows you it is this is an anger which is actually serious. And um, Allah Subhanahu wa Taala says at the end of the ayah, let them die on their anger. As long as you believe Allah Subhanahu wa Taala, nothing will happen to you. So the question that the brothers actually address is, is, is, is he said we understand why Muslims are actually getting destroyed and everything else. But now the reason these kuffars or disbelievers they call them the Muslims is because they want to give them a sins which are free, a sins which are free, and it's in their benefit. It's in their benefit. It's not the benefit of the Muslims. It's not the benefit to please Allah Subhanahu wa Taala. What they want is that they ma- they want to make Muslims uh, kuffars. He gave a couple examples which are how people imitate people who actually play football or people who dress in a certain way. And then nowadays you see a lot of a new style a lo- a mo- a- a modern way, modern fashion, and those kind of things. And he also said that you will see Muslims nowadays imitating those ones. Uh, you see somebody who's got an arrow on their head, somebody who's actually com- trying to imitate somebody else, how they dress, and everything else. So he asked the question. He said, "Where's the solution?" The solution, he said, before we come to the solution, he said, Iblis is the is the is the fi- is the figurehead of actually all these problems and everything else, and why people Muslims are actually going behind or trying to please the non-Muslims. And then um, he said, Iblis has actually promised to Allah Subhanahu wa Taala that he will take every single one of us who actually goes on the way of the slave uh, or on the Iblis, and he will take them to hellfire. So he said, you rather go with Allah subhanahu wa ta'ala who's, pros- who's promising you for Jannah or you go to the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala or to your clear enemy who wants to take you to hellfire. The, the choice is yours. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you will follow those who came before you step by step. Even you will copy them, you will try to follow their ways and everything else. Till the Sahaba, they asked them, they said, oh, are you revering it to the, Ru- uh, the, the, the, the, the, uh, the Persians or the Romans? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, who else? who else would you rather copy than anybody else? He said, today we don't have any role models. The only role models we have are those people who, pray, who play football or uh, Nelson Mandela or Ronaldo, as you heard it. And he said, women and sisters, they always follow women who dress in a certain way or who actually are on the fashion show. They walk their way and they try to uh, imitate them. And you see youngsters nowadays having a different hairstyles and trying to uh, imitate the rappers or people who actually um, visit themselves with rap and those kind of things. He came to the conclusion of actually saying that, and he asked one of the youngsters, he said, um, who- do you know this player? And then he told the player how, how much he cost and which team he played for, how many goals he scored, how many medals he got. And then he asked it another question. He said to him, do you know who the Prophet is? Or do you know his family? Or do you know the Prophet's name, full name, everything else? And then he said, no. So this shows you that Muslims are just they take the religion of Islam or the religion of Islam as an extra Islam, but they rather don't practice it. Most of the people actually came, or most of the people actually make aware, or they became aware who Prophet Muhammad was when what happened after Denmark. When they hear everybody demonstrating on the TV, they said, "Who's Prophet Muhammad?" Then some of the Muslims were asking themselves, "Who's Prophet Muhammad?" I don't even know who Prophet Muhammad is. So he's our great role model, and the brothers actually mentioned he said the, the only person that we can take a role model is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then we don't have to take any other role model, and we have to and, and stick to the Tawheed, and Allah subhanahu wa taala ha- will put upon you or upon us on this humiliation and everything else till we go back to our religion. The only solution is that if we learn our religion, if we stay away from the forbidden things and take the the the the, the, and the halal things and if we praise Allah subhanahu wa ta'ala and we don't um, we call to Tawheed at the same time and what happened was uh, at one time a man came looking for Umar uh, radiallahu anhu and then he went to Umar's house he went to the mosque and he went to everywhere else he couldn't find Umar and when he find Umar at the end he couldn't uh, believe where Umar was because Umar was sitting under a tree just sitting there sleeping and then he said are you Umar he said yeah and then he said um, you've done justice. That's why you're sitting here today unguided. Nobody's guiding you. Allah subhanahu wa ta'ala has given you this status and this izz and everything else. The Sahabas used to go to the other place of the Persians and the Romans and actually uh, riding their horses and, and ha- carrying their swords, not showing any signs of the dunya or anything else. And the kuffars used to amaze by these kind of things that these uh, Arabs are behaving this way and these ones are actually trying. And Allah subhanahu wa ta'ala says, uh, if you if you tr- you will not aid Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala if you aid Allah subhanahu wa ta'ala Allah will aid you but Allah subhanahu wa ta'ala There's not an aid from you. Allah subhanahu wa ta'ala, what He wants from you is for you to hold on to Islam. Uh, clear faith, you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, you don't like, you're not worried about those kind of things. Allah subhanahu wa ta'ala will put you on the top, but with the condition that you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, then you will become victorious. And to conclusion, he said, um, and the brothers also mentioned, he said the disbelievers, the problems that they have within the Muslims is what Muslims have actually put upon them. At 300,000 and, and, and, and, and kuffars used, used to fight with 300 uh, Muslims, as, as, as he mentioned uh, the story that has taken place that uh, somebody wrote to Umar, some of, the, uh, some of the, an army, and they asking for more army. And then he said, we never used to defeat the enemies with the numbers, with the equal numbers. How we used to defeat them was that we used to put our trust in Allah subhanahu wa ta'ala and we used to go with the tawheed and a clear sincerity. Not that we want to have like uh, bigger numbers or anything else. And he said, if you disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, you 300, then the 3,000 that you're trying to fight with, Allah subhanahu wa ta'ala will take you in the same place. And nowadays, people are actually blaming the leaders. They're saying these leaders are the ones who are taking us there, taking us here. These are the causing all these kind of things. And he said the leaders are human beings. The question is that the leaders are who human beings. But if we oppress one another and people try to um, take and, and, and, and, and they put oppression on the others, then Allah Subhanahu wa Taala will actually uh, and punish those people. Hassan al-Basri, people complained to Hassan al-Basri about Hajjaj, and he said Hajjaj is a punishment from Allah Subhanahu wa Taala, and the solution is that you come with a clear tawbah. He didn't say the solution is that you uh, get a mass demonstrations and you go on the TV and those kind of things. He said no. He said that you and go back to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you a solution. And then he said the, the reason that brothers was laughing was that he said every woman that dies in somewhere, everybody says nowadays she's a, she's a shaheeda. Somebody dies in demonstrations, they say, oh, how many shaheeds, how many martyred them has actually died there. And if you come with the repent, repentance and the humility and the humbleness to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will take away from you all these um, oppressions. He said the repentance is the key to us going closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And he also gave us the arfais of actually saying that we should learn our religion, we should practice to our best of our ability, we should learn the tawheed, we should be obedient to our parents. All those things go in parallel. And we should build the Islamic household, which the house is actually uh, built upon the religion of Islam. He also mentioned another story, which was one of the brothers got a scholarship from Medina and another one from uh, from uh, from England as, to study medicine. And what happened? The person has chosen to study medicine. The brother said, I spoke to him so many times, but uh, unfortunately, he has chosen to study in, in, in, medicine. And that shows you people nowadays prefer dunya upon akhirah. And he said, Somalis don't practice the religion of Islam. He said, rather, they just utter it, they protect it. If somebody says something about bad about Islam, they always come with, you know, I mean, angry face and everything else, but they don't even practice it, they don't even show it. He said also, I warn you to stay away from the interest, forbidden transactions. And he said, he gave us another story. He said, um, a Jewish, uh, a, uh, some Somalis were working for a company. And what happened was, there was a lot of uh, people who, different nationalities, Afghans, Pakistanis, Somalis, and all those nationalities. And what happened? The owner of the company was a Jewish man. So one day, he came and it was Ramadan and they were working for 12 hours shift or 16 hours shift. He came and then he said, who's fasting? Because he saw everybody else eating their breakfast uh, prior to that. And then only one a man put his hand up, a Somali man. He said, I'm fasting. He said, you come to my office later. He went to his office and then he said, take the whole month off. And what happened? The next day, every single person came back fasting. and the man asked him, he said, who's fasting today? Everybody put their hand up. And there is a, the Jewish man is saying that you're not fasting for the sake of Allah. You're only fasting for you to have the day off or the whole month off. You keep working because you know and and and, and, and worshiping Allah or you're not fasting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So he said the only way that we can succeed to co- to conclude this is to repent Allah subhanahu wa ta'ala, practice our religion and choose akhirah and Allah subhanahu wa ta'ala will replace it in something good. He also gave the sisters advice, he said the sisters who are actually trying to work, he said it's better for you to stay away from something that actually um, makes you harm or actually makes you don't practice your religion. Rather, it's better for you not even to work if you fear for your religion, if you fear for your faith. Rather, you should fear Allah subhanahu wa ta'ala and you should uh, wear the hijab as the correct uh, way and also that you, the sisters who are married, he said you should be obedient to your husbands and you should try to please them because this is your way to, to, to Jannah And uh, if I've actually said something which is illustrates from shaitan and myself, if I said everything else, then it's from Allah subhanahu wa ta'ala. And if I missed anything, the brothers can actually uh, reiterate or point, put any, any points to Allah subhanahu wa ta'ala.
kelmadumaan ku daraya ayaan la iga fahmin markaan lahaa yaan adduunya la iska daba tuuri inaan leeyahay qofku yaanu shaqaysanin oo dabadeedna dadka ha baryo la hada sharciga waa mid ku xaaraana qofku waa inuu adduunyada wax kaga filan uu ku kaaftoomo oo uu iska dabaridkeeda iyo waxyaaba zaahidkaa iska daayo waayo yani dadkii hore waxay odhan jireen adduunya waxaa kaaga filan yani hoy aada gasho iyo maaragtay rati aada fuusho iyo wax risiq aada cunto nebiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qofka haysta yani waxa weeyaan man man asbaxa mucaafan fi badanihi qofka isagoo caafimaad qaba waa beriistay aaminan fi sirbihi nabadgelyana ku nool cinda wuquutu yawmihi maalintii wuxuu cuni lahaana haysta maaha sanad wuxuu cuni lahayaa ayuu gaaray sanadna maoga cinda wuquuti yawmihi maalintii wuxuu cuni lahaana haysta nebigu wuxu uhi fakaanamaa xisat lahu addunya bixadafira adduunyadii dhammaanteed in la siiyey bu ayay ka dhigantay waxba kama maqna marka wax badanoo zaa'id aynu raadinayno ha laga waantoobo aakhiraha loo shaqaysto dhallinyaray waxaan idinkula talinaya haddaad rabtaan inuu ilaahay idin ciseeyo afan haddaad rabtaan inuu ilaahay idin ciseeyo oo aad sharaf ku noolaataan adduunyaba aakhiro diintiina barta oo u noqda oo ku dhaqma isma diidayaan inaad diintaada barato iyo inaad inaad takhasusaadka kala barato inaad dhakhtar noqoto iyo inaad diintaada barata isdiidi maya engineer aad noqoto inaad diintaada barata isma diidayaan laakiin inaad meeshaa u wada go-do oo aad maskaxdaadii oo dhan siiso oad cumrigaadi ku bixiso ta laga hadlayo la diidan yahin waa taas ilahi waxaan ka baryaya inuu xaqeena waafajiyo waxa weeyaan sunadana inagu dilo islaamnimadana uu maaragtay aanaynu ka inxiraafin oo bidco ilaahay uu inaga ilaaliyo talena waxaa iga ah yurub iskaga soo guura waa iga tala taas dhib dhibkeed ya la muslimiin waaye ma ninka iyaga musliminayaa waa inuu noqdaa nin isagu hubsita haddii haddii aad tidhaahdo meel dagaal ka socdaan tegaya oo ana allahuma alla daygaan tegaya oo aan qoystan waxbana sidanin soo marka hore kula tegi mayso in badan oo in badan oo innaga inaga mid a xaalkooda wacankaas in badan baa waxaa la lahaa in badan baa waxaa la lahaa yani waxa weeyaan waxbaa laga qabanaya laakin waaqici maanta la taaganya xaqiiqadeedina ay soo baxday ninka maanta meesha ku noolaan karaa waa nin diintiisa aqoon badan uleh sabuur ah oo sabir badan laakin yaa damaanad qaadaya maatidii caruurtii yani waxa weeyaan yaa yaa damaanad qaaday haddii shalay toole aada xorriyad haysatay waxyaabahan ogay waxaa kamid ah haddaad shalay xorriyad haysatay aada leedahay ilmahayga diinta kiristanka xiisada ku saabsan lama bari karo maanta no ma jirto warkaas tony biler baan dhegahayga kaga dhegeysta isagoo leh waa in xiisadaa compulsory laga dhiga waxaana ii caddeeyeen inamada scandinavianka degani in compulsory laga dhigay sexualka iyo ta kaleba waa shay waadixa bas shay waadixa maya dawlado kalena waa jira norway kaliya ma raba ina inaan sheeg sheege calaa kulli xaal calaa kulli xaal waxaynu qarinaa ma hadhin rudda marka isu sheegno wallaahi wallaahi inaad adoo gaajoonayo dhimato oo boggaaga gaajo la dhimato la baktido loo awlaadaadu gaajo u dhintaan laakiin aad dhimato iyana ay dhintaan iyagoo islaamnimadii haysta wallahi ka khayr badan inaad daara uga dhimato iyagoo gaala taasa ka khayr badan nabiyullahi yacquub bay geeridii isugu timi waa nebi ah waa nebi caleyhi salaatu wasalaam ambiyana dhalay weliba markaasuu awlaadiisii isugu yeedhay ragguu yeedhaya waa nimankaa ilaahay uu ka sheekeynayaa salaaxooda dee dee nebiga oga dhalayba ilaahayna waa hagaajiye ambiyo badan bay ay ay ambiyaa ka mid noqotay intuu isugu yeedhay buu su-aal weydiiyey bal haddi su-aasha isweydiiya wuxuu ku yihi am kuntum shuhadaa id xadara yacquub almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi waryaare horta dabaday maxaa caabudeysaan inagu min ninkeena ay naftu isugu timaada israa way kaa baxaysaa intuu isugu yeedhu yah hebella intaa siiya hebella intaa siiya yar yarkaagana waa caruura maati weeye ilaaliya hebella intaas igu leeyahay hebella intaasaan kulahaa laakin ninaka ma uu yariya ninka ka fikira carruurtan maxay islaam ma islaamnimo ay haysan doonaan mise gaalnimo ay haysan doonaan iyagiibu wuxuu ku yihi maxaa caabudeysaan waa kaasoo garays wuu kay damiye maxay naga balna inay caabudaan waxay ku dhaheen qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaaik adigii aabbayaashaa ilaaha caabudayseen ayaanu caabudayna ilaaha keliya ee waacidka ee xaqa ah ayaanu caabudayna aabba islaamnimada iyo tawxiidkaas ad nagu ogtay yaan been laysu sheegay dal islaam ah oo dhibaatada a adigoo adigoo dhibaatooyinka qaarkoo qaarkood qaba aada ku noolaato waa ka khayr badan intaad gaalo dhex tagto in hablahaaguna jamaykaan raacaan carruurtaadna gaalo noqdaan insugni sheekh marka aniga waa iga talo nebi maxamedna alayh isalatu wasalaam nimankaa la degidooda waa ka digay alayhi salaatu wasalaam aad buu uga digay marka de waxaan filayaa in badan oo kamida waxay doonatay malaa basabork iyo nationality-gi wax lagu cudur daartaba kiina gacantaa lagu hayaa lakin lama rabo in laga yimaado xaqiiqada laakin dad badani way taabteen maanta markay awlaaddoodii farooda ka baxeen markii horebana adiga dan lagama lahayn ninka adigoo twenty years ama twenty five years ah iyo abaf laga qaaday soomaaliya ujeedo badan lagama lahayn waayo waxaa la ogaa inu islaamnimo kusoo koray oo wax kusoo duxayeen laakiin waxaa la rabaa mid ay iyagu sameeyeen oo aan iyaga mooya cid kala garanaynin ya qolada ay qolada labaatan jirka iyagoo dhala la qaaday dhaleen weli iyagana waxba fifty fifty baa laga yaabaa in lagu murmo laakiin qolada jiilka saddexaad ay ku cisi dhalaan wax aad kaga murmaysa ma laha ilahay fakiye mooyaane ilahay fakiye mooyaane idinka quusin maayo raxmadda ilahay raxmadda ilahay meel walba way taallaa wax badan oo khayrna waa yaalan yurub laakiin waxaan ka hadlayaa madarada taallaha ka badan manfacada ragguna waxay dhahan dumarkii waan u taaglaanay dumarkuna waxay dhahan raggaan u taaglaanay ya ragguna waxay dhahan dumarkii waxoogaa halkaa waxoogaaba ciise abay ka heleeno dee markuu ninkii sare xariifiye baxmed ya saasay dhahay dumarkiina waxay leeyihin iyagaan u taaglaanay laakin qofku inuu ilahay ka baqa wey nin walowba waxaad ogaataa iyo gabar waloo muslimo ilaahay adoo kelidaaya oo cad oo aan waxba sidanin oo aan ree hebel maalintaa ku anfacaya jirin awlaad aada dhasho ku furanaya aanay jirin ayaad ilahay sortaagaysa markaasuu ilaahay kula xisaabtamayaa wixii mas-uulu kaaga dhigay iyo naftaada lagala xisaabtamaya marka waa inaad bal adduunye iska dhaafa aakhira jawaab u dhigo warkaygu u dhan yihi asalamu calaykum waraxmat ullah su-aala su-aal wakti la weydiiya ma harin sheekh dee walaa